qaala wuxuu yidhi nabigu laa tasubbanna axadan weligaa qof raacaaye saasuu nabiga kula dardaarmay cayda iska ilaali bu racaayan qofna qaala wuxuu yidhi famaa jaabir bnu sulaym wey famaa sababtum waxaayn bacdahu nabigu intuu hadalkaa ii yidhi xoran ruux xor ah walaa cabdan adoon walaa baciira neef neef geela walaa shaatan neef adduunya xataa xoolo wax kama sheegin bur welig qaala wuxuu yidhi nabigu walaa taxqiranna ha xaqirin laa taxqiranna ha xaqirinoo shay-an min almacruufi wanaagga aad samaynaysana ha yaraysanin waxa khayrka haba yaraada hadduu raba ku dadaal wa an tukalima aad balla hadashid oo akhaaka walaalkaaga muslimkaa wa anta munbasidun ilayhi adoo u qoslaayo wejigaagu bashaash yahayo fadalika kaasu min almacruufi macruufkiiyo wanaaguu ka mid yaha waa sadaqe warfac izaaraka hoosguntiga kor u qaado ilaa nisfi saaqi halkaa xooga bartankiisa ha geyso fain abayta haddaad diito fa ila alkacbayn an qawyaha un wa iyaaka waxaan kaaga digayaa waisbaala alizaari hoosguntiga inaad dhulka geysato fa inahaa iyadu min almakhiilati xaragatu kibir weeye wa in allaha ilaahayna laa yuxibu ma jeclo almakhiilata xaragada wain imru'un shatamaka wain shatamaka hadduu ku caayo imru'un qof shatamaka hadduu ku caayo oo wacayaraka uu ku ceebeeyo bimaa yaclamu fiika wax uu kugu ogyahay ceeb uu kugu ogyahay buu kugu caayay falaa tucayirhu asaga ha ceebaynin oo bimaa taclamu fiihi waxaad ku ogtahay ha ku caayay iska dhaaf fa inamaa wabaalu daalika kaas baaskiisu calayhi asaga unbay ku noqonaysaa dembigii iyo xumaantii asaga unbay aan ku noqonaysaa adigu waxba ha ceebaynaya iska dhaaf rawaahu abu daawuud wa qaalat asmaa waxay tihi bintu yaziid radia allahu canha kaanad waxay ahayd yaduka min nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga gacantiisa kumkeeda ila rusqi bay ahayd nacwi qamiiska iyo shaarka uu xihanaya kumkiisa halkaa laftaas yani rusqiga la yidhahdo halkaasay ku joogtay wy saasaa u badnaydo qamiisku inuu horay faraha usoo dhex galo oo uu soo dheeraado lama rabo laftaa inuu ku joogo saasaa fiican way can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala alay slam qaal idaa labistum haddaad xidhanaysaan wa idaa tawada'tum markaad weysaysanaysaan fabda-uu bilaabo oo bimayaaminikum midigta ka bilaabo waa sunne eh darka markii la labisanayo in midigta laga bilaabo marka la weysaysanayo gacanta midiga iyo lugta midigaa la hordhaqaya rawa asxaabu sunan can mucaawiyata bni qurata radi allahu canhu can abihi qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabigaan u imi sal alay slam fii rahdin jameecaan la soconay oo min musaynat fabaayacnaahu nabigaan la mubaayacoonay wa ina qamiisahu nabiga qamiiskiisuna lamudlaqu yani adraari lamudlaqu adraari gelusyihiisa mid la furay wey nabiga khamiiskiisa gelusyihiisa way furnaayeen oo gelusyaha uma xirnayn fabaayactu nabigaan la mubaayacooday uma adhaltu yaddii gacantaydaan geliyey fii jaanibi qamiisihi fii jaybi qamiisihi qamiiska nabigaan halkaa ka geliyey gacanta famasistu waan taabtay buuhi alkhaatama khaatamu nubuwihi oo meeshaa labada garab dhexdooda kaga yaalaan saa u taabtay qaala curwatu wuxuu yidhi famaa ra'aytu mucaawiyata ma arag walaa ibnahu wiilkiisina ma arag qadu weligey ilaa mutlaqay adraarihimaa gelusyaha way infurnaayeen fii shitaa'in walaa xarin marka qabowga jiro oo xagaaga iyo marka qoraxeedka kuleylku mid la arkaa yani gelusyaha u furnaa ay itibaacan binabiyi sala allahu alay waslam nabigay ku dayanayaan maadaama khamiiska nabiga gelusihiisu ay furnaayeen ayuu gamiiskooda waa iska furnaan jiray ma xerin xiri jirin rawaahu abu daawuud baa wariyey waturmidiyi walbazaar allahu subxaana watacala alxamdu cinda allabsi dharka markii la xidhanayo oo ilaahay lagu mahadiyo yaa halkan laga gelaya almuraadu bilxamdi maa yacumu ducaa ducada wixii camimaya weeye wahuwa ictiraafun binicma nicmada in la qiro weeye wa haadaa shukrun wa haadaa shukrun weeye haddaa marka ilaahay ku xamdiso markaad dharka xidhanayso ilaahay nicmadiisa aada garato yastalzimu lmasiida masiid buu ziyaadanayaa in lagu ziyaadiyo markaan nicmadii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la asiidannakum haddaad igu shugrisaan oo nicmadayda ku shugrisaan waan idiin ziyaadinayaa walain kafartum haddaad kufrisaan oo nicmadayda diidaanna ina cadaabii la shadiid cadaabkaygu waa daran yahay buu ilaahay yidhi can abi saciid radia allaahu canhu qaal kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ida stajadda thawban maro cusub markuu nabigu xirto waayahay labisa thawban jadiid samaahu biismihi magiciisuu ku magacaabi jiray maradaas magaca ay leedahuu sheegi jiray imaa qamiisan qamiis hadduu yahay qamiis qamiis buu dhihi jiray ow cimaamatan suma yaquulu wuxuu odhanayey allaahuma laka alxamdu anta kasawtaniihi allaahuma allahayow laka alxamdu xamdi baa kuu sugnaaday anta adiga kasawtaniihi adiga unbaa i huwiyey as'aluka min khayrihi sawbkan khayrkiisaan ku su'aalanayaa wa khayri maa sunica lahu wixii loo sameeyey ee loo abuuray khayrkiisana waan ku su'aalanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihi wa shari maa sunica lahu wixii loo sameeyey shartiisa wa kaana asxaabu nabiyi waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalama idaa labisa axaduhu midkood hadduu xidho sawban jadiidan maro cusub qiila lahu waxaa loo oranayay tubli wayukhlifu allahu tacaala tubli waad baali yeeli oo marada waa dhammaysan in sha allah yacni taciishu waa noolaano xataa tubliyahu ilaa ay ad ka baaliyeyso ay dhammaato wa yukhlifa allaahu ilaahayna wuu kuu bedelayaa ee yucdiika rabbuka hayrahu maro kale unbuu ku siinayaa waay markaad ayada dhammaysato yacni cimrigaaga allaha dheereeyo ilaa aad maradaa ka dhammaysato rawaahu asxaabu sunan can sahal binu mucaad waxaa laga wariyey binu anas can abiihi radia allaahu canhum can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man akala acaaman qaala wuxuu yidhi nabigu man akala acaaman acaam ninkii cuno oo ay suma qaala yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii acamanii alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad leh alladii ilaahaasoo acamanii iquudiya haada acaama acaamkaan igu quudiyey wa rasaqaniihi irsaaqay oo igu irsaaqay min gayri xawlin minii walaa quwa min gayri xawlin xeelad la'aanteeda oo minii xaggayga ka ahaatee walaa quwatin min gayri quwa quwo la'aanteeda oo minii aniga xaggayga ka ahaatee saa markaa ninkii yidhaahdo qufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahar dembigiisa hore iyo kii dambaba waa loo dhaaf maxaa yeele qofka nicmada ilaahay buu qirayo waa ictiraafun binicma uma ay qaala wuxuu kaloo yidhi nabigu waman labisa sawban mara ninkii xidho oo faqaala yidhaahda alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii kasaanii ihuwiyey haada sawba maradan warasaqanii igu irsaaqay min gayri xawlin minii awood aniga xaggayga ka ahaatay la'aanteeda walaa quwa qufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisii hore waa la dhaafay wamaa ta'ahara dembigiisii dambana waa la dhaafaya rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi wa qaala cumaru radia allaahu canhu sayid cumar baa wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulkii ilaahay baan maqlay buu yidhi asagoo le man labisa sawban jadiidan mara cusub ninkii xidho oo faqaala yidhaahda alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii kasaanii maradan ihuwiyey oo isiiyey maa u waayahay alladii ilaahaasoo kasaanii ihuwiyey maa uwaarii bihi cawratii cawradayda waxaan ku asturto oo wa atajammalu bihi aan isku qurxiyo fii xayaatii intaan noolahayna waayo suma camada u qasda markaa ila sawbi aladii akhlaqa maradii uu baali yeelay ee hore ee uu sii qabay ee duugga ahayd buu markaa u qasday oo fatasadaqa bihi wuu sadaqaystay kaana fii kanafillaahi ilaahay asturkiisuu ahaanayaa wa fii xifdillaahi ilaahay xifdigiisuu ahaanayaa wa fii sitrillaahi ilaahay asturkiisuu ahaanayaa xayan wa mayitan waay ilaahay baa ilaalinayo markaa hadaad maradii hore eed sii qabtay markaas aad sadaqaysato ood bixiso waay rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey can ummi khaalidin ummi khaalid gabadha la yidhaha waxaa laga wariyey binti khaalidin radia allahu canha qaalad waxay tidhi utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa waxaa loo keenay bisiyaabin dhar baa loo keenay fiihaa khamiisatun go' baa ku jiray sawdaa'u madow sakiiratun oo yar dhar baa nabiga loo keenay dharkaa waxaa ka mid ahaa go' baa ka mid ah khamiisadu waa maro go' weeye waay maradaasna way madowdahay waana maro yaroo go aad usii weyn maaha way yar tahay wey carruurtii waxaa unbaa qaadan karo fa qaala wuxuu yidhi nabigu man tarawna yaad u malaynaysaan nagsuu haadihii maradan inaan siinayno maradan yaan siinaynaa baad u malaynaysaan fasakata alqowmu dadkii baa aamusay nabiga la joogay fa qaala wuxuu yidhi nabigu i'tuunii biummi khaalid gabadhii ummi khaalid la yidhahda ii keena gabadh yar bayna ahayd markaas i'tuunii ii keena biummi khaalidin ii keena fa utiya bihaa waa la keenay tuxmalu ayadoo la xumbaarsan yahay fa akhada alkhamiisata go-i buu qaaday biyadihi fa albasahaa nabigu waa u xidhay wa qaala wuxuu yidhi ablii wa akhliqi waayah ablii marada baaliyeel oo baaliyeel oo dhammayso wa akhliqii dhammee maradan yacni maradan dhammayso insha allah saasuna u lehy wa kaana fiihaa calamun calaamaday lahayd maradu akhdaru oo cagaaran barabaro madow iyo waxbay lahayd ow asfaru boorabooraa faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa umma khaalidin ummu khaalidey haadaa sanaah haadaa sanaah ee xasan waa maro wanaagsan go- aad u wanaagsan weeye go-an waay sanaah waa luqatulxabasha weeyahoo yacni bimacnaa xasan wey shay wanaagsan weeye yaa sanaah yaa lagu yidhaha luqada xabashada muxuu nabigu kallamahaa bilisaani alcarab buu kula hadlay liannaha wulidat biardi alxabash asxaabtu markay u hijroodeen dhulkaa ilmihii ku dhashay ka mid ahayd marka nabigu luqo kasta wuu ku hadli jiray markaasuu luqadii xabashada kula hadlay wey waa mare wanaagsan bu mare wanaagsan rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud nasal اllaha an yujamilana bilibaasi alcaafiyati wاtaqwa libaasu nisaa'i haweenka dharkoodii yaa halkana laga gelayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika waxaad u tidhaahdaa haweenkaaga iyo wa banaatiga gabdhahaaga wa nisaa'i lmu'miniina mu'miniinta yacni haweenkooda yudniina calayhina dushooda ha ku raariciyeen min jalaabiibihinna jilbaabkooda ha ku raariciyeen ha isku astureen jilbaabkoodii oo xijaabkoodii ha qaateen waaye yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo marka waktigii hore waxaa u badnaan jirtay dumarku waxay qaadan jireen dirac iyo khimaar yaroo madaxa sidaa loo saaro khimaarka markay madaxa saa u saaraan weliba gadaal bay u gedisan jireen oo yacni gadaal gadaal buu isaga laalaadi jiray markii sidaa la yidhaahdo marka dhuunteed luqunteedan iyo shafkeeda iyo waxeedoo dhan baa iska banaanaan jiray saasay ahaan jireen ilaahay wuxuu leeyahay markaa waayahay marxaban yudniina calayhinna min jilaabiibihinna jilbaabkoodan kore ha soo gediyeenoo sidaa ha isugu gediyeen daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn saasaa marka u dhow inaan la garanin ziinadoodina way qarsoomi marada markay madaxa kusoo gedisato maradii markay kusoo sii daynaysaaba luqunteedii iyo yacni halkan laabteedaa iyo waxaan oo dhan baa qarsoomayo waxaan oo dhan ayaa qarsoomayo marka wejigii bas unbaa soo muuqanayo ama wejiga naftiisaba waaba la qarinaya ay wax ka muuqanaya ma jira marka yani maxaa yeele dumarka ziinadoodu intaanu u badan yahay wey halkaan luquntaa iyo meeshaan shafka yani halkaana iyo waxaan oo dhan hadday banaanaato ilaa wejigii iyo ziinadoodii wax u qarsoonba ma leh meeshaan unbaa yani quruxdoodii ku jirtaa ay marxaban yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika kaasaa adnaa u dhow an yucrafna inaan la an yucrafna in la garto oo falaa yu'dayna aan la dhibin waayo oo waxaa jiri jiray kuwo yacni fusaaq ahoo yacni meelaha istaago oo haweenka yacni kuwa addoomaha jaariyaadka meelaha jooga yani dhexda ooga dhaco laakiin haweenka xortaa way ka leexan jireen gabadhu mar hadday dadan tahay o asturan tahay inay xor tahay baa la garanaya marka waa laga leexanaya laakiin hadday uun iska madax qaawan tahay ayagii jaariyaadkii lamaba la kala garanayo haweenka addoomaha dalika adnaa an yucrafna in la garto falaa yu'dayna aan la dhibin wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday gafuuran raxiima wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqul lilmu'minaat haweenkii mu'minaadka waxaad u tidhaahdaa yaqdudna ha raariciyeen min absaarihinna indhahooda indhahooda cawraadka iyaysa ku taagin oo ragga iyaysa fiirin indhaha ha laabeen wayaxfadna furuujahunna yaqdulna min absaarihinna indhahooda ha laabeen wayaxfadna ha xifdiyeen furuujahunna farjigooda oo macaasida ha ka ilaaliyeen walaa yubdiina ziinatahunna ziinadoodana yaysa muujinin oo quruxdooda yaysa bannaanka soo dhigin ilaa maa dahara minhaa intaa dee iska muuqanayso oo markay adeegaysa iyo markay hawsha haysa iyo waxa uun muuqanayo ayada aan la qarin karin mooyaane waxa kaloo dhan waxaa la rabaa ziinadeeda inay qariso walyadribna aayahay bikhumurihinna walyadribna ha sii daayeen bikhumurihinna khimaarkoodii calaa juyuubihinna ha ku sii daayeen walaa yubdiina ziinatahunna yaysa muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane adwaajtooda maogiyo qof kale yaysa ziinadooda u muujinin aaya walyadribna bikhumurihinna khimaarka midka madaxa la saaraa la yidhahdaa go-i madaxa ay isaga soo degday ama xijaabkii ay korkeed kusoo dadatay waa gembiskiie ha kusoo sii dayso oo calaa juyuubihinna jeebkana waxaa la yidhaha dooqa waa halkan kulleetiga ahoo meeshaan luqunta ahe yacni khimaarka laga xidhaayo khimaarka waxaan leeyahay yacni cabuurka ama yacni saakada meeshaan dhuunta ee laga xidhaayay ee gelusyahay wuxuu ku yeelanayo ama cabaayadda aad ka xidhanayso haddaan kor waxba looga soo daynin dee luqunti iyo halkaan oo dhan baa bannaanaanayso walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna saas wey ha ku sii daayeen walaa yubdiina ziinatahunna yaysa muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane ziinadooda in la arka lama rabo ilaa ragga mooyaane walaa yubdiina ziinatahunna ay maxalla ziinati meesha quruxda ku jirto ilaa maa dahara minhaa waxaa iska muuqanaya mooyaane wahuwa alwejhu waalkafaan oo wejiga iyo labada kaf ayagu waa iska muuqanaysaayo lama qarin karaa laleeyahay fayajuuzu kashfuhumaa baa bannaan kashfigooda waa iska bannaan yahay inkastoo ayada nafteeda khilaaf ku jiro laakiin kashfigooda waa iska bannaan yahay baa leeyahay ilaa maa dahara minhaada ay culamada qaar ku fasirayaan inkastoo jamhuurtu ay qabaan wejiga naftiisu inuu cawraya oo la qarinayo ay walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna jamcu jaybin wey wahwa dawqu lqamiis waa qamiiskeeda waa diraca meeshaa dhuunteeda laga xidhaayo walmuraadu makaanahu ay makaankiisa ay an yasturna ay yasturna way asturayaan bilqanaaci ay bilqanaaci qanaaci qanaaca waxa madaxa lasoo saaro weeye alru'uusa iyo walacnaaqa iyo wasuduura bay ku asturayaan qanaaca waa khimaarka madaxa ay kusoo dadayso waxa madaxa iska soo saarayso yaa la rabaa dhuunta madaxana inay qariso oo madaxii uusan bannaanaanin dhuuntadana ay qariso oo dhuuntu aysan soo banaanin wasuduuri laabteeduna waa inayna bannaanaanin oo laabta inay soo muujisato lama rabo ya marxaban waxaasoo dhan waa cawre dee inay qarisaan la dooni wa kaanat caadatuhuna waxay ahayd lubsulkhimaari cala ra'si mursalan khalfaha marka hore madaxa intay saartaan bay jaahiliga hore gadaal gadaal bay u gedin jirtay oo khibaarka gadaal gadaal bay u rogaysa marka dhuunteedii iyo shafkeedii iyo waxaan oo dhan baad ka muuqanay waxba kama qarsoona markaa zinadeedii ma qarsoona way muuqataa iska inay qarisaa la doonaya marxaban madaxii bayba iska banaysanaya waa dhuuntii iskaba dhaaf waaye madaxii baaba hadda yani timihii yaanba cawraba loo aqooninba khalas madaxii waa iska banaan yihiin waa muluq iska eber marxaban marka waa cajiib wey cajiib haweenka timahoodu yani waa cawro meel yarna in laga arka lama doonayo naagtu mar hadday baaluqdo oo sinul buluuqba ay gaarto oo shan iyo tobankii sane ay ku baaluqdo ama yani dhiigba uu ku dhaco jirkeeda meel yar in laga arka lama doonayo jirkeeda dha cawru noqonayo waa inay qariso wey al meesha yani madaxa iyo halkaani waa meelaha ziinadoodii quruxdoodii kusii jirte hadday banaanka soo dhigaan dee waaba bas wey meelaha ugu daran wey can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi lamaa nazalad markay soo degtay yudniina calayhina min jalaabiibihina aayaddaa markay soo degtay yudniina calayhina ha ku sii daayeen ha ku raariciyeen calayhina dushooda min jalaabiibihina jilbaabkoodii kharaja waxaa soo baxay bay leedahay yani umu salama nisaau ansaari ansaar haweenkoodii bannaankay usoo baxeen kaana calaa ru'uusihinna ayagood moodaysa madaxooda inuu saaran yahay alqirbaana bahalkaa tukaha la yidhahdo wey mid walba madaxii bay soo dedeo wax madow unbaa ka muuqda wey waxba kama kama muuqdaan min alaksiyati min ajli alaksiyati waa dharkay isku dadayeen ay madmadow yihiin um saasay yani u qarsoon yihiin rawaahu abu daawuud can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi yarxamu llahu allah u naxariista bay tihi caaisho nisaaa almuhaajiraat yani muhaajiraadka haweenkoodii al uwala ay horreeye wey muhaajiraadkeeda haweenkii hore ee muhaajiraadka ee soo haajiray allah u naxariisto lamaa nazala markay soo degtay walyadribna bikhubuurihina calaa jiyuubihina shaqaqna way dildilaaciyeen aknafa muruudihina yacni duruucdoodii yay hoosta ka dilaaciyeen wey maradu way dheer tahay fiidda hoosey ka dheer tahay soo maha darafta hoosey ka gooyeen fakhtamarna bihaa markaasay madaxii iyo dhuuntii iyo halkaan oo dhan bay ku dadeen wey waa isku qariyeen khamaar bay ka dhigteen markaas oo qofkii marka aan helaynin mara kale hadday haysatana dee way isku soo dadaysaa rawaahu abu daawuud walbukhaari wa dakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu usoo galay calaa ummi salama ummi salama usoo galay waa zawjadiisii wahya takhtamiru ayadoo khimaarkii madaxa isaga dadayso saa isugu dadayso fa qaala wuxuu yidhi nabigu layatan laa layatayni hal mara un sidaa isugu duub waxba laba goor iyo ha isku celcelini wey hal mar keliya hadday saa isugu dado oo madaxii iyo dhuuntii iyo saa ay ugu asturto bes halkaa markaa ku filan layatan buu yidhi hal lafatan weeye hal mara saa ugu duub laa layatayni waxba laba goor ha ku duubin taasna wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha waxaa laga wariyey ayahay ana asmaa bintu abi bakr radia allahu canha asma bintu abi bakr waa walaasheede dakhalat cala nabiyi nabigay usoo gashay sala allahu alayhi wasalama wa calayha dusheeda waxaa ahaaday siyaabun riqaaq dhar aada u jilicsan bay qabtay markaa ay asmo fa acrada canhaa nebigu waa ka sii jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa asmaau asmoy ina almar'ata naagtu idaa balaqat ilmaxiida xaylba hadday gaarto waa zamankii ay ku xaylahay way baaluqdeen mar hadday baaluqdo lam yaslux lahaa ma banaano an yuraa minhaa in laga arko ilaa haadaa wa haadaa wa ashaara ilaa wejhihi wa kafayhi buu nabigu ishaaray wejiga iyo labada kaf labadaa meelood in laga arka ma ogiye meel kale in laga arka munaasab maaha naag baaliq a waay dee waa cawra jirkeedao dhan waa cawra waa inay isqariso markaas waa inay isqariso rawaahuma abu daawuud baa wariye can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sal alay waslam qaal man jara sawbahu maradiisa ninkii jiido khuyalaaa liajli khuyalaaa waaye xarago darteed buu dhulka ugu jiidayaa lam yandur llahu ilayhi lam yandur illaahu ilayhi ilaahay ma fiirinayo yowma alqiyaamati faqaalat ummu salamatu waxay tihi fakayfa yasnacna nisaau haweenku maxay samaynayaan biduyuulihina faraqooda dee haweenku inay istaturaan ba ayagu la amray ee dhulka maradii hadday fiideedii dhulka tagto say ayagu yeelayaan qaala wuxuu yihi nabigu yurkiina ayagu way raaricinayaan shibran taako hal taako ayagu ha raariciyeen fa qaalad waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna lugahoodii baa soo muuqanaya hadday hal taako keliya hoos u dhigaan qaala wuxuu yihi nabigu fa yurkiina ha raariciyeeno diraacan dhudhun laa yazidna calayhi yaysa ka ziyaadinin marxaban haweenka marka ayagu marada inay dhulka maradooda dhulka taabato ama dhulka ay fiideeda ku jiido wax dhiba male satrigeedaa ku sugan maxaa yeele lugaheeda in la arka lama raba ayado lugaheeda in la arko waa inay lugaha qariso ragga laakiin nisfu saaq baa la rabaa inuu geysto marka la leeyahay marka waa taakay ku daraysa ama dhudhun waxa weeye meeshii maxalu isaarka ragga u ahayd oo nisfu saaq ahayd hal taakaha ku darto yuu markaa marka hore yidhi nabigu meeshaasaa qaniskiisa haddii haltaaka laga qaado marka waxay tihi markaas iyadaa dee maradu halkaas anqowga hoostiisa ama fi yani ciribta ay joogtaayo saa markay u tillaabsato lugteedii baa soo baxayso hal dhudhun ha ku dareen buu markaa nabigu nisfu saaqaa laga soo bilaabaya dhudhunka nisfu saaqaas markii dhudhunka laga soo bilaabo wax yar unbaa markaa hoos dhulka u dheeraanaya dhulka tegaya oo aan taakana xataa dhannayn baa dhulka tegaya ee ma aha meesha ciribta in dhudhun laga sii bilaabayo haddii ciribta dhudhun laga bilaabo dee marada dhul halkaasay iska tegaysaa waxaas lama doonayd waxaa iska kaa dabajiitamaya lama rabo waxaa la rabaa un maradu inay dhulka tagto oo gabadhu markay tillaabsanayso tilaabta ay qaadaysa lugteeda aan la arkin maxaa yeele lugahooda waa ziinaya inaan yani cawro weeye kubkeeda iyo lugaheedaas inaan la arkin baa la dooni taa un baa la rabaa marxab hay halkaas yani dhu xoogga niskiisa ayaa dh yaa laga soo bilaabaya dhudhunka diraaca laga soo bilaabaya marka halkaa ciribta hoosteeda ah ayuu markaa tegaya wax yar buu markaa dhulki taabanaya xoogaa buu dhulki taabanaya hadday tilaabsato markaa lama arkayo markaa lugteeda lugteeda ma soo baxaysa marxaba haweenka waxaa la rabaa yani cawro weeye jirkoodii inay ku dadaalaan oe cawradooda qariyaan kaasaa la doonayaa wey haddii haddee un yani khuf iyo iskaalshiya wax lagu hagashadaanna waa sii fiican tahay dee sadrigoodii inbuu ziyaadinayaayo dee way isku asturayaan soo ma way isku asturayaan hadda haddee maradii inay hoos udh yani iska badaayo xale maradii oo gaabnayd baa laga yaga in haddana kor loo soo laabo haddii kor intii loo soo laabo halkaa xagashaa lagu qabto waay maxaad umale meesha maxaa kusoo haray ay gorgoradii oo haaf un baa kusoo haray meesha waay marka mashaqay noqonaysaa cawrihii o dhan waa banaanka imaanaysa maxay marka hore diraca loo dheereynaya haddaan sidiisa loo deynin diraca marka hore oo la tolayo in la gaabiyo lama rabo isagoo dheer baa war dheere baa le baalka dhulku tegaya markii la sii daayo markii la soconaya lama deynayo waa un lasoo laabaya un kor un baa loo laabay ay gorgoraddu sideedaba ayada yani dharkan adiga aad qabto un baa la rabaa inay yani quwad u noqoto asturtee oo wixii ka hooseeyena aan la arkin oo yani un jirki un soo bixin baa la rabaa ma ogiye ayada gorgorada nafteeda banaanka haddii lasoo dhigo ayada nafteedaaba cawra gorgorada nafteeda in la arka waa munaasab maa maxaa yeelay wax la aragti loogu talagalay maaha gorgoradu waxaa maadaama hoos la geliyey ay tahay ya ma aha wax in yani la arka la rababa wey aad bay uxun tahay marka in gorgorada hadday xoogaa dee gorgoradu yar quruxsan tahay oo in banaanka lasoo dhigo la rabo waay mashaqay leedahay waa dhib hade cawradii waa banaanka imaanaysa rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey kuwa waxaad arkaysaa yani indhashareer qaadanayo intay xijaab iyo indhashareer xirtaan luguhiina iska qaawan ya wejiga khilaaf baaba ku jira cawro maaha iyo yani waa cawro alaisku khilaafay oo culamada qaar baa qabtay inay cawrahay wejigu adilo badan baa kusoo aroortay wey ayadda hadda aanu aqrinayna ka mid a iyo dhowr xadiisi ay ka mid yihiin waaya a laakin lugaha wax khilaaf oo galayba ma jiro ayago wax khilaaf geliyeyba ma jiro marka lugtina halkaa kubki halkaa iska jooga waayo oo iska banaan tahay wejigi indhi indhihiina waa qarsoon yihiin oo indhashareer baa qabaa taasa dee astur maaha rawaahu tirmidi wa saaxibaahu asamaau iyo walixtibaau halkan waxaa laga gelayaa asamaa laba hey ah oo aan la ogolayn oo karaaha ah wey asamaa hay-atu yacni isdoonyeyn inaad go-i isku duuduubto iyo walixtibaa inaad garwaaxeysato jilbaha inaad xirato ama aad gaaraan waay marada saa ugu garwaaxaysato waaya ama aad ku doonyeysatana waa la iska yidhahdaa markii jilbaha marada lagu xirto hal go- keliya adigoo qabo halkii go-a inaad ku garwaaxaysato hadda haddaad halkii go-a ku garwaaxaysato ruuxii ku kor istaaga cawradaad iska banaantay soma waad qaawantahay carabta horaa saa samayn jiray wey waxaa iska laga yaaba dadka iska jaahiliga inay iska sameeyaan can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal nahaa nabiyullahi nabiga ilaahay wuxuu nahiyey sal allahu alay wasalam can ishtimaali samaa hay-atu doonyo samaha waxaa la yidhahdaa ishtimaalu samaa wahiya cinda luqawiyiin taqdiyatu jismihi bisawbin laa yarfacu minhu shay-an walaa manfada fiihi liyadihi maruu sidaa isugu duuduubay jirkiisoo dhan buu go-i saas ugu soo marmaray meel gacantii uu ka bixiyo male asagii dhan saas u xidhan yahy waayahay markaa dee mar haddee gacanta haddaad dhacdo xataa inaad cuskataa la doonaya hadday wax kugu soo dhacaan gacanta inaad isaga dhigtaa la doonaya haddaa go-i saa isugu xidhxidhto meel aad gacanta ka bixisaba ilahay waa karaahade waxaa kaloo lagu suureeyaa yani ixti yani samaha waxaa lagu suureeyaa hal maraho go-o weyn baa intaa soo qaadatay oo darabteedii aada hoosta ku xidhatay yaa darabta kalena saa u garba saarata taasna de waa karaaho yacni maradii oo intaad gees ka xidhatay dhinaci kalena alhaa dhinaca saas ood dhinaca u isaga daday oo aada garabka saaratay dhinacana waa iska banaanye ay taana waa laga fiican yahay labada suuraba dee waayo waa karaaha un istimahaas ay nahaa nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam can istimaali samaa hay-ati isduuduubiddaa qofka uu marada saa isugu soo marmaro weye wa an yaxtabiya arajulu ninku inuu garwaaxaysado fii sawbin waaxidin hal mara keliya laysa calaa farjihi minhu shay wax hoosoo uu qabana ma jiro sarwaalla ma qabo macawiis kale ma qabo hal go-uu qabay halkiina wuu ku garwaaxaysaday wuu iska qaawan yahayo marka hadii lasoo ag istaago cawradiisa o dhan baa banaanka iska taalla waayo taana dee lama ogola way rawaahu alkhamsa albaabu araabic fii sunani alfidra sunooyinkii fidrada ahaa yani halka laga gelaya yani walfidratu wahaya alkhilqatu wadiinu lxaniifna waa la yidhahdaa fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha sunooyin wa wanaagsan oo yani diinta islaamka ka mid ah yaa halkan laga gelaya can caaishata radi allahu canha an nabi sal lay slam qaal cashrun toban buu yihi nabigu min alfidrati bay ka mid yihiin diinta islaamkaay ka mid yihiin oo yani waa la amray oo rusushii baa la amray iyo ummadihii hore ayaa la amray maxay yihiin tobankaa qasu shaaribi shaaribka oo la jaro wa shaaribaha timaha yani bishinta korkeeda bishinta kore korkooda ku yaallaa shaaribaha la yidhahda waa in la iska gaabiyo inaad gaabiso iyo in la wada xiiro labadiiba way ku soo aroortay riwaayaadke waayo shaaribaha oo la gaabiyo wa icfaau lixyati garka oo la sii daayo oo la cafiyo oo ada garka iska xiidhin wasiwaaku rumayga wastinshaaqulmaa'i biyo lagu sandaarsado markaad weysaysanayso biyaha inaad sanka geliso istinshaaq wa qasul atfaari cidyaha oo layska jaro wa qaslulbaraajimi gacmaha lugaha iyo gacmaha farahooda oo la dhaqo baraajimta waa xibnaha iyo faraha dhexdooda oo markaad yani gacmaha iyo dhaqaysa aad waaya aada dhaqdo wa natful ibdi natful ibdi kilkisha inaad timaheedii iska jibto iska gurto oo aad sidaa u tifto wey al haddii la daayo wasaq baa qabsanaysa wey wa xalqul caanati caanadii oo layska xiiro waa timaha hoose oo layska xiiro ayadan nadaafadii baa ku jirta wantiqaasulmaa'i biyo oo lagu istinjoodo markaad istinjoonaysana biyo aad isticmaasho qaala muscab wuxuu yidhi wanasiitu lcaashirata kii tobnaad waan hilmaamay ilaa an takuuna almadmada laakiin inay luqluqashada ahayd baan u malaynaya tobankaas shayba fidrada islaamkaay ka mid yihiin waay rawaahu lkhamsa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nabi sal lay slam qaal khaalifu lmushrikiina gaalada khilaafa wafiru lixaa garka sii daaya wa axfu shawaariba shaaribahana gaabiya oo qaada axfu bimacnaa qaada weeyaba qasu shawaarib iyo axfu shawaarib labadii ku soo arortay shaaribahoo kulliba la xiiro iyo ayagoo la gaabiyo wax yar baa la korkaa laga gaabinayaa ilaa faruurta bishinteeda yani fiideedu ay soo baxdo ay soo muuqato waa la gaabinaya garkana waa la sii daynaya maaa gaaladu ayagu garkay xiiraan shaaribahana way daysanayaan waa la khilaafaya marka cagsigooda shaaribahana waa la gaabinaya ama waa la xiraya garkana waa la sii daynaya wa kaana ibnu cumar wuxuu aha radia allahu canhuma idaa xaja markuu xajinayo markuu xajiyo aw ictamara u cumrayso qabala calaa lixyatii garkuu qaban jiray famaa fadala wixii soo faadli noqday akhadahu wuu qaadi jiray garka naftiisa hala daayo markii la leeyahay yaan la xiirin un baa la rabaa xibin ilaahay uu yani ragga ka soo bixiyo weeye garku haweenkii bayba kaga dunaanayaan ninku daa'iman haddii uun macnee garkii meesha unu iska salaaxan tahay dee dumarkiibuuba u eg yahay lama garanaya ma og tahay marka dee waa xibin idiloo ilaahay kaa soo saaray inaad daysaan la doonaya ya alxamdu lilahi aladii zayana birijaali allixya wa binisaai asadiyeeni bay tiri caaishe waaye marma su-aal la weydiinayay ilaahay baa mahadle ragga ku qurxiya garka oo xibin yani ragga la siiyey weeye garkaasu haweenkana ilaahay naasuhu ku qurxiya waa ziinadood ay marxaban marka garka waa la sii daynayaa laakiin garka waa la hagaajinayaayo yani wixii kala dheerdheeraada iyo waa la yani waa la simaya xoogaa simitaankiisa lama diidano oo garka lama dhihin hal tin aba yaan laga taabanin haddaad meel ka taabata waa dembi lama odhan ya in la simo weeye garka la hagaajiyo waxaa arkaysaa garkaa la sii daayo umay maqleen kaas afarta barjaha kala aadaya waxaas waaba qaafdaree waa sharafdaree ya gerka xoogaa waa tootoosinaysaa waad yar hagaajinaysaa wixii saa usoo dheera cabdullahi bni cumar yaa mutaabacada nabiga iyo sunnada nabada kaga camal fadmadnaa saasuu yani yani saasuu u qaadi jiray garka wixii xoogaa soo yar dheeraada marxaban imaamu turmidi baaba wariyey xadiis wuxuu ku warinayaa yani imaamu turmidi uu warinaya kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam yaakudu garka wuu qaban jiray oo ay min curdi lixyatihi wa duuliha garka ballarkii iyo dhinaca dhirkaba saasuu u qaban jiray markaasuu wax yar yuu saa usi simi jiray nabigu waa simi jiray marka simitaankaa yarkaa garka la hagaajiyo lama diiday rawahu lkhams wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man lam yaakhud min shaaribihi shaaribaha ninkaan iska jarin falaysa mina naga mid maaha shaaribaha haddaad iska daysato oo baalihi dheerdheeraadaan oo markad cabitaanki iyo waxaad cunaysa o dhan xataa kuu dhexgelayaan te waxaas waaba nadaafadare waa qaabdare ya waa tashabuhu yani gaaladiibana waa shabahaysaa gaalada yani shaaribaha un keliya reebte rawaahu tirmidi wanisaa-i wa qaala anas radia allahu canhu wuqita lanaa waxaa naloo waktiyeeyey buu yidhi anas binu maalik fii qasi yani fii qasi shaaribi shaaribaha halaiska jaraa layidhi iyo wa taqliimi alatfaari cidyaha jaridooda wa natfi libdi kilkisha marka la timayo wa xalqi alcaanati caanada allaa natruka inaana ka tegin oo agsana min arbaciina leylata afartan beri waa inayn kasii badanin afartankii beri iyo unka yarba inaad ku jarataa la doonaya ee afartankaa beri hadday sii dhaafaan way kugu dheerdheeraanayaan way kugu dheerdheeraan rawaahu lkhamsatu xadiidka yani shantii baa werisa ila bukhaariyi can ummi cadiyata radia allahu canha ana imra'ata naag baa waxay ahayd kaanad waxay ahayd takhtinu bilmadiinati madiine ayay dumar gabdhaha gudi jirtay wey takhtinu way gudi jirtay bilmadiinati madiino faqaala laha nabiyu nabigu wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tanhaki aayahan laa tanhaki ha jirid goynin markaad gabdhaha gudayso ha jirid goynin oo nag ha ka dhigin fa ina daalika kaaso axdaa lilmar'ati saasaa gabadha u dheef badan wa axabu ila albacli zawjkeedana ay ku yani ku jeclaanaysaa maxabada zawjka ay ku imaanaysa oo marka la goynayo waxaa la rabaa tartiib yar un fiida looga gooye yani in wixii dhammaan la jirid gooyo carrada dambeyd la qoro lama rabo ay markaa dhibaatay noqonaysaa gabadha dhiiggeedi oo la galay noqon ay laa tanhiki ha jirid goynin faina dalika axdaa lilmar'ati waaxabu ila albacli rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey waabaraaniy walxaakim walafduhu xaakim lafdigiisu wuxuu ahaa kaana bilmadiinati madiine waxaa joogtay imra'atu naag yuqaalu lahaa la yidhaahdo umu cadiya aya takfidu takfiduljawaariya gabdhaha ayay gudi jirtay faqaala lahaa rasuulullahi wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa umma cadiyata umma cadiyoy ikhfidii gud gabdhaha gud walaa tanhaki laakiin ha jirid goyn fa innahu kaasaa andaru lilweji wejiga saasaa u iftiimid badan oo u qurux badan wa axdaa taasaa dheef badanoo cinda zawji zawjka agtiisana taasaa u dheef badan tilka almar'atu hiya umu cadiya way alaatiyati fi riwaayati haaniya wa kaana takhtinu ljawaariy gabdhahay gudi jirtay faqaala lahaa laa tanhiki had yani ha jirid goynin oo fii khitaani lunsaa walaa tasta'silii ha jirid goynin azaa'ida oo ha wada gurinoo azaa'ida shayga zaa'idkaa bayna xaafatayi lfarji yacni labada dhinac shayga yara hilibka ehe ku yaalle balaqa ehe saa ugu yaallo ha dhammaystirin alladii huwa ka nawaati laftimireedka u eg oo amase ka curfid diigi yacni diiqa meeshiisan oo kale diiqa meeshan dhunta ah wuxuu ku leeyahy wax yaroo guduudan oo saa u balag u kuleeyay soo maha hilibka yare saasoo kale u eg ee labada dhinac ku yaallo waa midkay wax ku dhadhaminaysa ha goynin eber ha ka wada dhigin ay fawqa madkhali dakari bal utrukii minhu shay-an wax ka tag wax yar ka goo laakiin ha wada goynin fa innahu axdaa lilmar'ati kaasaa naagta u dheef badan ey alladu lahaa kaasaa yani ladadeedaa ku jirto wa andaru liwajiha wejigeedana wuu ku iftiimaya haddii waxaas laga wada bajaro yani eber bayba noqonaysaayo wejigeeda xataa waa isbedelaya wa axabu ila albacli iyo zawji zawjkana kaasaa xagga maxabadiisu ay ku jirtaaye wadalika ana dalka bilisbici aw bidakari fi maxali lkhitaani waayaha yaludu lmar'atu kasiiran ay oo yuxariku minha albaarid albadi'a ay fatatacallaqu birajuli way way tuxibuhu fa yuxibuhaa way isjeclaanayaan wayuduumu nidaamu zawjiyati ay zawjiyada nidaamkeeda marka hagaagaye marka saasaa la doonayaa marka wahaakada marka khitaanku waa fiican yahay oo waa shay waajib ah iyo xagga dumarka waaba sunna ay culamadu isku yar khilaafaani laakiin waayo saasaa la doonaya tartiibtaa in loo gudaa la doonaya ee waxaan in lagu xadgudboo la hadleeyo lama rabo wey waxaas wa yanbaqii ayahay wa xikmatun yani khidmatuhu khitaanka xikmadiisu annadaafatu nadaafo wey iyo wa kahratu ladda wa yanbaqii idhaaruhu duuna khitaani lunsa ay ragga khitaankiisa waa la daahirinayaa laakiin dumarka maye wa hal tukhtanu nisaau haweenka ma la gudayaa kulluhunna ow amase nisaau lmashriq mise kuwa mashriq haweenka yani nisaa-ulmashriqa bese unbaa la gudaa duuna nisaai lmaqrib waaye kuwa maqrib lamaba gudayo culimada qaar baa leh waa licadami tilka zaa'id zaa'idka ayada ehe nisaa-ulmashriqa laga goynaya maba leh ayagu nisaa-ulmaqribka maba leh marka wax laga gudoba ayagu ma leh yundaru fii haadaa waa la fiirinayaa buuri oo yacni khilaaf baa ku jira walkhitaanu waajibun lidakari walunhaa haweenka iyo raggaba gudniinku waajib weeye cinda bacli taabiciin wa jumhuuru shaaficiya wa qaala maalik wa abu xaniifa inahu sunnatun lahumaa ragga iyo yacni dumarkaba waa sunno wa qaala axmed inahu waajibun lidakari ragga waa waajib sunnatun lilunhaa dumarkuna waa sunno waa lixadiidi axmed wakayrihi alkhitaanu sunnatun lirijaali makrumatun lilnisa ragga yani waa sunna haweenkuna waa makramo karaamo unbu u yahay yani xoogaa ikraamo un waruwiya can abi xaniifata anahu waajibun waajib inuu yahay waruwiya canhu anahu sunnatun waa sunno laakin aye yasamu yu'samu bitarki tegidiisa waa lagu dambaabaya marxaban marka kayfiyadaasaa loo gudayaa yani khitaanku wuu fiican yahay waa shay waajibahe si hadda culimmada yani badankoodu ay rajaxayaan khitaanku inuu waajib yahay weeye laakiin kayfiyada sharcigu sheegaya in loo guda waayo kayfiyada sharcigu sheegaya haddaan loo gudin wuxuu noqonayaa dembi xaaraan buuna noqonaya ya yani waxaas yani la wada jaraya iyo waxaan toltolmada la yidhaahda iyo waxaa la midka oo dhan wax sharci ah maaha ya wax sharci ahoo diinkeennu qaba maaha waa shay khalad ahoo yani xadgudub oo gabdhaha lagu xadgudbayo wey ay lagu samaynayo oo dembi ah ashcaru iyo watarji ayaa waaye watarjiiluhu timihii iyo shanlayntoodii baa meesha laga gelaya maa warada fi shacri iyo watarjiilihi wanahyu can xalqi raasi lunsaa yani gabdhaha in madaxooda la xiidho lama rabe waibaaxatii lidakari raggu laakin waa iska xiidhan kara gabdhaha ziinadooda madaxa yani timahaasaa ku jiray dhibaato kaleba haddayna jirin timaha la xiidhi maayo wanahyu can lkazaci jeegaxiirkiina waa la iska nahiyay madaxa in qaar la xiidho waay can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yadribu shacaruhu timihiisu waxay gaari jireen mankibahi labada garab halkaa garbahay soo gaari jireen nabiga timihiisu oo carabtu saasay timaha yeeli jireen yani timaha way sii daysan jireen way shaxmat ludunayn iyo halkaas yani labada garab ay marmar soo gaarayaan timaha rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya waa ragga dumarka iska wadha wa canhu waxaa laga wariyay can anas qaala wuxuu yidhi kaana shacaruhu sala allahu alayhi wasalam nabiga timihiisu waxay gaari jireen ilaa shaxmati udunayhi labada dhegood yani halkaas yani baruurtooda ah meesha dhegtu ka jilcisantay ka laalaado halkaasay soo gaari jireen bu rawaahu abu daawuud wanisaa-i can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yuxibu wuxuu jeclaa nabigu muwaafaqata ahli lkitaab ahlu kitaabka inuu waafaqo maxaa ayagaa kitaab loo soo dejiye yani fii maa lam yu'mar fiihi wixii aan nabiga la amri ahlu kitaabku iska waafaqi jiray intuu kuwan kaleo mushrikiinta oo kitaabba aan lahayn dhaqankooda wuu ka leexan jiray kuwa ahlu kitaabka ee kitaabka loo soo dejiyey maadaama kitaab xaqa ee loo soo dejiye sharciga unbay wax ka haystaane qolyahaasu nabigu muwaafaqadooduu jeclaa wa kaana ahlulkitaab waxay ahaayeen yasduluuna timahooda way sii daysan jireen saasay usii dayn jireen ay ashcaarahum timahooda yasduluuna ashcaarahum timahooday sii dayn jireen wa kaana almushrikuununa waxay ahaayeen yafriquuna ru'uusa madaxa way sheexayn jireen sheexay samayn jireen ayagu timaha saasay u kala rogi jireen ahlu kitaabkana saasay u wada gedinayaan kulli timihii baa layska wada rogayaa ayagoon sheexa lahayn baa gadaal loo loo rogayaa laakiin mushrikiintu maxay samayn jireen sheexay samayn jireen timaha sheexay u yeelayaan fasadala nabiyu sala allahu alayhi wasalama naasiyatahu nabigu timihiisii buu iska sii daystay markaas ehlu kitaabkii uu ku waafaqay suma faraqa bacdu sheexuu samaystay oo sheexadaa la amray markaas wixii la amro dee ehlu kitaabka kumuuna raaci jirin sidii la amro unbuu samayn jiray uma faraqa bacdu wuu sheexaystay nabigu rawahu lkhamsatu can caaishata radi allahu canha qaalat kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yuxibu tayamuna midigta ayuu jeclaa masadaaca intuu kari karo midigtaa umuna wax walba inuu ka bilaabo fii sha'nihi sha'nigiisa kullihi dhammaantii fii duhuurihi markuu dahaaro qaadanayo wa tarajulihi markuu shallaysanayo wa tanaculihi markuu kabaha gashanayo wa siwaakihi markuu cadayanayo kulli midigtuu ka bilaabi jiray rawaahu lkhamsa can cabdillaahi bni muqafal radi allahu canhu qaal naha nabiyu sala allahu alayh waslam nabiguu nahiyey can itarajuli shallaysiga ilaa qiban marmar mooyaane shallada farada badan tarafuh iyo raaxay kutiraysaa moogta waa ziino badane marka marmar umuu nabigu shallaysan jiray maantao dhan shallada un iskuma wadi jirna mar kasta rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariya can ibni cumar radi allahu canhuma qaal naha nabiyu nabiguu nahiyey sala allahu alayh wasalam can ilqadaci jaagaxiirka madaxa in qaar dhan la xiiro qaarna la daayo qiila libni cumar baa waxaa loo yidhi wama lqazacu qazacu waa max qaala wuxuu yihi yuxlaqu bacdu ra'si sabiyi ilmaha madaxiisi baa qaar la xiiraya wa yutraku bacdu marna waa laga tegay taasuu nabigu nahiyey rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya wa canhu qaal ra'a nabiyu nabigu wuxuu arkay sala allahu alay wasalam sabiyan canug buu arkay sabiyan canug buu arkay qad xuliqa bacdu ra'si madaxi qaar baa la xihay waturika bacduhu fanahaahum nabiyu nabigu waa ka nahiyey sal allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi ixliquuhu kullahu madaxa wada xiira ow amase awitrukuuhu kullahu ka wada taga timaha u wada daaye saas baan rabaa ma ogiye in qaar la xiira ma aha ya timihii ay si reebaadihu ilmaha ay ugu xiiraan oo kale madaxii qaar bay samaynayaan madahan ay dhowr iyo wax ugu reebayaan gabdhihii meeshaanay tarbuushar wax ugu reebayaan saasay u wareejinayaan qaarba sibay u xiiraane waxaas lama rabo ay waa karaaho ha laga wada xiirayaa bes ama waa loo wada daynayaa ya ree magaalkaa ku fiican taas markii ilmaha way u wada xiiraan ama way iska daayaan way u jarayaan bas oo timihii way wada joogaan marxaba marka saa un baa laleeyahay sida sunada ah sidaa weeyehe waa la sameeyay wax qaar in la xiira maaha wey rawaahu abu daawuud baa wariyay wanisaa'i laakiin hadda waaye haddee qaar timihii oo qaar la xiidho yacni safaashon bayba noqotay se leel ilaa halkaas labada gees lagu geeyo intaasoo dhan baaba muluq la siinoo xiira manag intan korena timihii waa joogaan saasaaba hadda xarraga noqotayba waa hadda sida socoto quruxda abo sidee la yeeli had ay dhallinyarada ciyaal ma macno mal oo dhan saas u xiran akaas kulli wakaasi wey xarraga umaba dhimana asagu ay de wixii gaalada lagu arka unbaa la raacay sooma wa qaala anas wuxuu yihi radia allahu canhu kaanad lii waxay ii sugnaatay du'aabatun waayahay food dheer baan lahaa buu yidhi faqaalat lii ummii hooyadan waxay ii tidhi laa ajuzuhaa foodan goyn maayo kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yemudduha nabigaa sidaa u taagaya wayaakudu bihaa qabanaya anas markuu madaxa ka taabanayo foodiisuu saa u qabanaya oo marka macnihii ma aha madaxii intiisa kaley xiirtay oo foodii bay reebtay looma jeedee timaha kaley wax yar yara gaabgaabisay foodan meesha ay jari lahayd bay tihi maadaama nabigu saa u jijiidaya waa iska daynay waxaa la diidayo karaahada maxay ahayd in madaxa qaar la xiiro oo timaha caadi loo xiiro lafti lasoo bixiyo inta kalena la daayo ay taas way midda karaahadaho la diidaye timaha markii la jaro yacni jarriinkooda hadda yani inay hadday meel yani foodan oo kale ay badato oo tanna dhinaci kalena ay timihii ay wax yar ka gaaban yihiin taa lama diiday xiirmada waay in qaar la xiiro aga qadaca siduu ku fasiray cabdullahi bin cumar sidaa weeye yuxlaqu bacdu raasi sabiyi wa yutraku bacd marxaban rawaahu abu daawuud baa wariyey waaye khadbu shacri timihii oo la cilaamo ayaa halkan la alkhadbu tagyiiru shaybi ciradii oo yani la bedelo weeye lidakari iyo walunsaa ragga iyo dumarkiiba uwa mustaxabun waa sunno limukhaalafati lkufaari gaaladaa lagu khilaafaya fa inahum laa yafcaluunahu mma sameeyaane ay ayagu ma sameeyaane waa la khilaafaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ina alyahuuda yahuud iyo wanasaara nasaartu laa yasbuquuna yani ma cilaantaan ee fakhaalifuuhum khilaafa rawahu lhamsa wa utiya abu qaxaafa abu qaxaafaa la keenay radia allahu canhu waalidu abi bakar way abi bakar aabihii walam yaslamu una islaamay ilaa yowma fatxi maka sanadii sideedaadu maka la furtay ayuu soo islaamay moogta abu qaxaafa wa caasha ilaa khilaafati cumar radi allahu anhu sida cumar khilaafadiis ayuu ilaa noolaay se abubakar baa ka horreeye kadhinta ka hor dhintay wa utiya biabi quxaafa ayaa la keenay radia allahu canhu yowma fatxi makata wa ra'suu madaxiisa iyo wa lixyatu aadmooyisi ka thaqaamati xumbo bayaalan xag cadaan madaxii iyo garhkii baa labadaba isla cadoo sida xumbadii oo kale u cadiyey hal tinoo madooba male fa qaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam gayiruu haadaa dooriya bishayin shay war wax u naga mariya wejtanibu sawaada madowga ka dheeraada wax madow ha marinina laakiin wax kale ku dooriya un guduud iyo waxaas mariya un rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay abu daawuud wa su'ila anas radia allahu canhu akalaba nebiyu nabigu ma cilaantay ayaa la weydiiyey anas radiala sala allahu alayhi wasalam nabigu m miyuu cilaantay qaala wuxuu yihi lam yabluqi shayba nabigu ciro ma gaarin uu ku cilaanto ilaa qaliilan wax yar mooyaan wax yar baaba nabiga madaxiisii yani garhkiisa ka ciroobay wa fii riwaayatin inahu lam yakdim nabigu ma uusan cilaabanin walow shi'tu haddaan doono an acud an an acudda inaan tiriyo waayo shamadaatihi ciradiisa oo fii lixyatii garhkiisa ku tugan lacadataho waaman tirin laha cirada yare meesha kaga taalo garkii hadday wax la tirin karayba ahayd ilaa sidee toddobiiyo toban iyo meelaha riwaayata qaar lagu wariyaa rawaahu sheekhan wanisaa'i wa lafduhu lam yakhdib ma uusan cilaabanin nabigu inamaa kaana shamadu ciradu waxay ahaydun cinda yani canfaqati faruurnuugta yasiiran waxyar timaha yare bishinta hoosteeda bishinta hoose hoosteeda kasoo baxa canfaqa layidha faruurnuug meeshan yani dhowr xabaa kaga taalay wafiaayahay wa fi sudqayni labada dhafoorna yasiiran wax yar baa kaga yaalay wa fi ra'si madaxana yasiiran madaxana wax yar buu ku laha intaasay nabiga ciraysa meel meel ka muud ay asagiisi abubakar markay ay soo hijroodeen waayahay macna maka la imaaday ansaartu ma ayna garanay nabiga lama aqooni hadee markii la arko si abubakar unbaa la moodaya nabiga wuu ka weynaayo si abubakar nin ciro badan buu ahaa nabiguna hal ciraa ma lahayn nabiguna wuu ka weynaa ogow laba sana iyo xoogaa saddex sana ku dhawaad inta uu khilaafada kaga dambeeyey unbuu nabigu ka daaweynaa si abubakar marka ilaa markii dambe si abubakar unbaa la moodahayo asaga unbaa la seesay abubakar nin la yaqaano ahaayo dee aad ganacsad u aha weli nin becmister u ahaaye dhulka waa la yaqaanay marka isaga unbaa la salaamayay ilaa markii dambe qoraxbaa intay soo baxday buu go intuu si abubakar soo qaaday buu nabiga korkiisa ugu qabtay markaasaa la ogaaday rasuulka alayhi salaatu wasalaam marxaban marka yani laga yaabaa qofku asagoo xoogaa yani da'diisa iyo ciradiisa inay isa noqono cirada dee inay iska badato waa iska macquul waa iska laga yaabaa un qofka qofkii ka weynaa ciro lahayn baa laga yna sug ciradiis marxaban qaala bnu cumar wuxuu yihi cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yalbasu nicaala kabihii buu xidhan jiray asabti asibtiya oo magada ahayd kabaha magaduu nebigu xidhan jiray wayusafiru lixyatahu yani garkiisana wuxuu marin jiray bilwarsi waras waxa guduudan iyo wazac faraan wa kaana ibnu cumar yafcaluhu ibnu cumarna wuu marsan jiray wa rawaahu abu daawuud walbukhaariyu wannisa waaye wa qaala abuu rismata wuxuu yidhi ninkaa le radia allahu canhu ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga ayaan u imid buu yidhi ana aniga iyo wa abi wa kaana wuxuu ahaa nabigu qad ladaka lixyatahu garkiisu wuxuu mariyay bilxina xina ayuu marmarsaday yani meel yar buu saa xinaha isaga marmariyay dee cirro badan ma uusan lahayn can abi darin radia allahu canhu can nabiy sal alay slam qaal ina axsana maa guyira bihi hada shaybu ina axsana maa shaykan ugu wanaagsan guyira bihi haada shaybu cirada lagu bedelo alxinaau cilaanka way cilaanka ood marsato waay iyo walkatamuba halkaa katamka la yidhahdo wey katamkuna waa nooc yacni waaya isaguna lagu cilaanto oo xoogaa yar madow buu u dhow yahay oo isagii cilaanka guduudan markii la isku daro yaa xoogaa guduud iyo madow isku dhex jiru noqonaya oo qurux ah saasuu noqonaya katamkaas rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariya can ibni cabaas radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal yakuunu qowmun qowm baa ahaan doono yakhlibuuna fii aakhiri zamaani aakhiru zamanka waxay marsan doonaan bisawaadi sawaad ya madoobaysay marsanayaan ka xawaasililxamaami baad moodi yani ka xawaasililxamaami laa yariixuuna raa'ixata aljannati ma dhadhaminayaan jannada urteeda oo jannadii afartan sano laga laga urinayay intii loo socdo ayagu urteedana maba arkayaanba yakunu fii aakhiri zamaani qowmun yakhdibuuna bisawaadi ka xawaasililxamaami laa yashumuuna riixa aljanna yaxtamilu ana haada lijacli lixaahum ka xawaasililxamaami bixalqi caaridihim wa ibqaa'ihim lixaahum ka caadati bacdi alkafara oo ka xawaasililxamaamida waxaa looga jeedaa hareedkii bay soo xiirayaan oo garkii intay inta kasoo xiidhaan hareedkii kore yay intan garkaa keliyay reebanayaan ay o wayaxtamilu anahu likhalbihim bisawaadi taqyiiran ow khuyalaa ama yani madowgaa ay marsadeen oo ay saa isu madoobeeyeen yaa dhuunta baasha yani xamaamka qooleyda meeshan dhuuntay wax madow ku leedahay sooma qooleydu dhuuntay madowda marka madowgaasoo kaleetay samaysanayaan oo timihii bay saa u madoobeynayaan raggay uga jeedaan wa calaa kullin huwa lizajri iyo watanfiiq waa zajri layska layska cayrinaye fa ina xalqa ra'si madaxa oo la garka oo la xiidho iyo wasibqi bilaswadi makruuh waa karaahe eh kolley iyo karaahatu taxriim weeye labadaa unbay culimada xoogaa isku khilaafayaan marxaban rawaahu abu daawuud baa wariye wanisaa-i wa su-ila caaishatu waxaa la weydiiyey radia allahu canha can khidaabi lxinaa'i xinaha ma lagu ma lagu cilaaban karaa fa qaala waxay tihi laa ba'sa bihi cilaanku wax dhiba ma leh haddaad marsato walaakinii anigu akrahu waa necbahay fa ina xibbii xibbigaygii kii aan jeclaa sala allahu alayhi wasalam nabiga weeye kaana yakrahu riixaw cilaanka yani urtiisa wuu necbaanay xoogaa yara suur yar buu leeyahy mogtahay marka cilaanka la qaso marka urtiisaasuu necbaa nabigu marka maadaama nabigu necbaa anigu waxba kumqon ra laakin sharci ahaan waa fiican yahay bet wax dhiba ma leh wa canhaa waxaa laga wariyey caaisho qaalad waxay tidhi ayahay ow ma-ad imra'atun min waraa'i sitrin ow ma-ad imra'atu naag baa waxay soo taagtay min waraa'i sitrin astur gadaashiisabay biyadihaa gacanteeda waay ay ka soo taagtay kitaabun bay soo taagtay ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga kitaab usoo taagtay satri baana ka xigay oo yacni dhar iyo wax meesha ku xidhnaabay dhinaca ka ahayd gacanta unbay saa uga soo disay kitaab bay soo taagtay marka ow ma-ad imra'atu naag baa waxay ishaartay min waraa'i sitrin biyadiha gacanteeday ka soo taagtay kitaabun bay soo taagtay ila nabiyi sala allahu alayh wasalam fa qabala yaddahu gacantii buu nabigu saa ugu qabtay kitaabkii fa qaala wuxuu yidhi maa adrii ma garanaya ayaddu rajulin miya am yaddu imra'at gacantaan hadda la soo taagay ma nin baa mise naag maxaa loo kala garanaya qaalad waxay tidhi bal yaddu imra'atin weeye waa naag waxa gacanta kuu soo taagaysa qaala wuxuu yidhi nabigu low kunti imra'ata naag haddaad tahay laqayarat atfaariki bilxanaa'i cidyahaad xinno marsan lahay cilaan maxaa maxaa marsan wey maxaa lagaa garanaya hadda gacantaadu nin unbaa la moodi ya waay marka ayaga waa lala rabaa ziinada oo gacmaha inay cilaantaan oo cidyaha iyo gacmaha iyo waxa ay marsadaan cilaanka waa laga rabaa low kunti imra'atan haddaad tahay laqayarti waa doorin lahayd adfaaraki cidyahaaga bilxina waad ku doorin lahayd fiihi ana khalbalyadayni warijlayni mustaxaban lilunhaa haweenka yani waa laga rabaa litamdaada can irajuli inay ka yani ninka inay ka soocanto wahuwa xaraamu weeye lirajuli ragga looma ogole raggu inay iska soo cilaantaan lama rabo waay tashabuh buu noqonayaa rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wanisaa-i bisanadayni saalixayn bay kusanad saalixay ku wariyeen fa fii haadihi nusuusi buu yidhi sheekhu nusuustan an waxaa ku sugan ana sibqa cilaanku mustaxibun inuu yahay mustaxabun inuu yahay sunno lirajuli iyo walmar'a biayi lownin kaana cilaankaas midab kastaba haan lahaado ilaa bisawaadi madowga moogi fa inahu makruuhu waa karaaho tanziihan wa maala nawowiy imaam nawowi wuxuu u iishay asagu ilaa annaha karaahatu taxriim waa xaaraan buu walaakin rakasa fiihi jamaacatun jamaaca ruqsaysay oo min asaxbi asxaabta ka mida wataabiciin wasalafi saalix ka cusmaan binu cafaan wa sacd bni abi waqaas wa cuqbata binu caamir wa jariir bni cabdillaahi waalxasanu waalxusein wa ibnu siriin maxamed binu siriin wa kayruhum wa facaluuhu wayna sameeyeen radia allahu canhu waa midkaa mado madowga eh a madowga walacalla xujatun waxaa laga yaabaa ana xikmata alamri bilkhilaafi mukhaalafatu lilkufaar gaalada unbaa lagu khilaafaya mutlaqan ka xadiidi alawal wa ka xadiidi dabaraani kaana nabiyu yaamuru bitaqyiiri shaybi mukhaalafatan lilcajaami cajamiga hala khilaafo un bas marka haddii hala dooriyo un baa layidhi hala khilaafo un baa layidhi waxba lama kala qaadina sida xadiidka awalka uu ishaaraye madowga iyo kan kaleba waa isku mid baa laleeyahy waa isku mid saasay markaa hoolyahaasna daraysanayaan weye ibnu shahaab ninka la yidhaha waa imaamu zuhri taabicigii weynaaye cilmiga badnaa aya maxamed binu shahaab ninkii lihi jiray ibnu shahaab oo zuhri la odhan jiray wuxuu yidhi kunaa naqdibu bisawaad ay madowgaan ku cilaama marsan jirnay buu yihi wafil wajhi nadaara inta aan dhallinyarada ahayn buu intaan xoogaa xoogga leenahay oo dhallinyarada aan nahay garka waa iyo madaxa waan iska madoobaysan jirnay oo madoogaan marsan jirnay buu yihi falamaa dahabat markay dee wejiga annagaa laga garanaya da-du marka dambe wejigay ka muuqanaysaa soo ma falamaa dahabat markay tagtay nadaaradii wejiga taraknaahu waa iska daynay buu maxaan iska madoobeynayna markaas ee ah ad waxaa arkaysaa oday waayeel oo madoobiso soo marsaday waaba laga garanayaa wejigiisi muxumed waxay ka madoobeen ya inuu iska daayaa u khayr badnaan inuu guduud marsado odayaasha qaarkood ciradooda cad baaba oga sharaf badan oga oga xaraga badan madowga ay soo marinayaan ya waa qaabdaro wax macno ay leedahay male marxaban yaxrumu lwaslu iyo walwashmu iyo wanaxwihimaa wasligii xaaraan weeye timaha la xidhiidhiyo timo kale lagu daro walwashmi washmigana waa jirkaoo la turturqo oo markaas indhakuul iyo wax intii la geliye lagu madoobeeyey ama ciridkoo kale ay ku samayn jireen iyo wanaxwihima can abi hurayrata radia allahu canhu can nabi sal alay slam qaal lacana allaahu alwaasilata waalmustawsila lacana allaahu allaha lacnado alwaasilata midda timaha xidhiidhiso iyo walmustawsilata midda xidhiidhinta dalabtay ee loo xidhiidhinayo ha lai xidhiidhiya dhahayso timaha timo kale ha laygu daro timihii baa ku gaabtay markaasay wax kale ku darsanaysa ay malcuuno wey walwaashimata midda isturturqaysa iyo walmustawshima mis midda in la turturqo dalbaysa ciridkiiyo waxbaa la mudmudaya indhakuul iyo waxbaa lagu shubaya wuu madoobaanaya marka qurux baa laga raadinaya ziino ya jirkan kale haddii intii la mudmudo wax guduudan iyo lagu shubo oo asaga naftiisa madow qurux laga raadinayana saasoo kale un waa xaaraan wa sumica mucaawiyatu mucaawiya ayaa la maqlay radia allahu canhu caama xaja sanadkii uu soo xajiyey wahuwa cala lmimbari asagoo mimbarka saaran wa biyadihi gacanta wuxuu ku hayay qusatun oo min shacrin xoogaa tima ayuu gacanta kusoo qabtay tima yaroo saasa yani ayuu gacanta kusoo qaaday mimbarkiibuu la fuulay wa yaquulu wuxuu yidhi mucaawiye ayna culamaaukum culimmadiina aw samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alayhi wasalam anhaa asagoo nahaynayo can mili haadihi tan oo kale timahaanoo kale haweenku inay isticmaalaan oo timaha kale ay ku darsadaan timahooda ku dheereeyaan nabiga asagoo nahayinayaan maqlay wa qaala wuxuu yidhi nabigu inamaa halakat banuu israaiil reer banuu israaiil way halaagsameen xiina itakada haadihi nisaa'uhum haweenkoodu marka inay timaha dheereeyaan oo timaha timo kale ku daraan ay bilaabeen ayaa la halaagay rawaahuma alkhamsatu wadaada shaykhaan maa kuntu u malayn maayo buri nebigu uraa maa kuntu ma aan ahaani uraa mid maleeyo ana axadan axad yafcalhu inuu samaynayo ila alyahuuda yahuudi moog yahuud unbaa waxaasoo kale samaynaya u ah wa samaahu nabiyu sala allahu alay nabigu wuxuu ku magacaabay zuuran buu ku magacaabay xiina balaqahu markii loo sheegay dad timaha timo kale ku darayo oo timaha dheeraysanayaa jira markii la yidhi zuur buu nabigu kuma waa wax baadil ahoo yani la samaynayo can cabdillaahi radi allahu canhu qaal lacana allahu alwaashimaati walmustawshimaati walnaasimaati walmutanasimaat lacana allahu allaha lacnaday buu yihi cabdullaahi bnu mascuud ama ilaahay wuu lacnaday alwaashimaati kuwa jirkooda turturqo walmustawshimaati kuwa dalbayo in loo turturqo markaas ay jirkii wanaamisaati wanaamisaat waayo kuwa timaha tifo wey wejiga iyo waxa la mid ay timaha saa u tifayaanoo wejigii baa timihii kasoo galeenoo foolshareer bay leeda markaasay iska tifaysaa si weji weyn oo quruxsan ay u yeelan walmutanamisimaat walmutanamisaat ay kuwa yani turtu yani in timaha la tifo laga guro kuwa dalbaya wey walmutafallijaati kuwa yani faraxda ilkaha qorayo oo ilkaha hore weeye ilkihii bay markaa labadan foolo usoo horreeyey dhexdoodii bay qoraya markaasay fanax samaysanaya lilxusni liajlilxusni bay saa u samaynayaanoo waxay washmida u samaynayaan timaha udul jirka u turturqayaan ama timahooda u gurgurayaan ama yani ilkaha ay isaga qorayaan lilxusni liajlilxusni qurux bay raadinayan quruxaan ilahay u dhalin bay raadin almuqayiraati khalqallahi ilahay khalqigiisa bay dooriyeen kuwaas aya marka lacnad baa ku dhacday rasuulkuna waa lacnaday lacnadii ilahayna way ku dhacday fa balaqa haadaa waxay gaartay hadalkaasa waxaa loo sheegay imra'ata naag oo min bani asad reer bani asad ka mid a taqra'u lqur'aana qur'aankay taqaanay gabadhaas ismuhaa magaceedu umu yacquub baa la ohan jiray fa atadu way soo kacday fa kallamadu cabdullahi bn yani cabdullahi bn mascuud bay la hadashay maxay tahay lacnadan aad sheegaysa qur-aanka qur-aanka aayaddan kuma taalle e ilaahay baa lacnaday waxaan aad leedahay xaggee ku taallaa bay tiri waa naqaan anigu qur-aanka fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud wamaa lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maxaana u lacnadaynin buu yihi qof rasuulka ilaahayba uu lacnaday wa huwa lacnadaasna fii kitaabillahi bay ku taallaa faqaalat ilmar'atu waxay tidhi laqad qara'tu waan aqriyay maa bayna lawxay lmusxaf musxafka labadiisa defder labadiisa jildi inta udhaxaysaan aqriyay bay tihi famaa wajadtu aayad lacnadaysa anugu kuma arag bay tii qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud low qara'tiihi haddaad aqrin lahayd ood fahmi lahayd lawajadtihi waad ka heli lahayd qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum rasuulu faquduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu soo ilaahay ma odhan wuxuu rasuulku idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka hara ee nahyiga nabiga soo nahyiga ilaahay ma ah rasuulkii baa diiday waxaa kanoo nahiye qaalat ilmar'atu waxay tihi marka sidaa xujadii markii lagu oogey yay dhinac kale u leexatay oo waxay tidhi innii anigu araa waanba arkaa shay-an oo min haada waxan aad sheegaysa oo lacnada calaa imra'atika naagtaada ma ku arka alaan had xaaskaagi baa ku sifaysano waxaa camal falayse dee maxaa dadka kale ka sheegaysa fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud idhabii tag fandurii soo fiiri bu ord guriga galo bal soo fiiri bal inay ku sifaysan tahay soo fiiri fa dakhalad way gashay guriga calaa imra'atii bay ugu gashay falam tara shay-an waxba kumayna arag fa caadad way soo laabatay fa qaalat waxay tidhi ma maa ra'aytu shay-an waxba kuma arag waxba kuma arag inay inay leedahay isticmaashaan moodaye waxba kuma arag fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud amaa low kaana daaliki kaa aad sheegaysa hadduu sugnaan lahaa oo ay isticmaali lahayd lam nujaamichaa aniga ayada meel maana wada joogeen lam nujaamichaa ay lam najtamic macahaa walam nucaashirhaa lamaana mucaamaloodeen lamana dhaqmeen bal nufaariquhaa waan faariqi lahayn qof ilaahay xariggiisi gooye oo amarkii rasuulkaba jebiyey nama ag joogteen annaga nama ag joogteen saasuu leey rawaahu lhamsatu ila tirmidiya wa qaala saciid bnu jubayr wuxuu yidhi walimaamu axmed imaamu axmed radia allahu canhum laa ba'sa bilqaraamili laa ba'sa wax dhib male bilqaraamili geedka qaraamilka la yidhaaho oo adde timihii oo la xidhiidhiyaa hadda laga hadlaye timaha in timo kale lagu daro unbaa la xarimaye haddii wax aan timo ahayn ay haweenku isaga darsadaan qaraamilkan waa geed yani bahal saas oo timaha lagu ziyaadiyo marka wax un kale haddii oo suuf iyo wax kale iyo lagu ziyaadiyo oo timihii marka lagu dheereeyo kaas xaaraan mahale maxaa waa la garanayaa in wax kale lagu daray laakiin timaheedii tima anayn hadday ku darsato timaheedii unbaa la moodi warka odhu timo dheera unbaa laleey ya waxbana kama jiraan waa wax zuur ahoo meesha ay kasoo gurasay wey kuwaan midooga ay samaysanayaan waxaan isku dhadejinayaan marka laakiin wax kale oo aan timahayn hadday ku samaysato wax dhiba male laa ba'sa bilqaraamil qaraamilkaasi laa ba'sa bilqaraamili jamcu qirmili wa asluhu nabaatun waayo liinun dawiilu lfarci wey yani waa nabaad soo dhashay oo yani dheer oo farq dheer le kaas hadday ku samaystaan wax dhiba ma leh rawaahu abu daawuud can abi rayxaanata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi naha nabiyu sal alay wasalam can cashrin nabigu toban wuu diiday can ilwashmi in la isturturqo ay can ilwashri iyo walwashmi dheh ay ay labaduba nabigu waa diiday ay can ilwashri buu nabigu diiday alwashri kalwardi ta yani taxdiid lasnaan ilkaho la qoro un wa ilkaha la qorqoraya washri la yidhaaha waayahay walwashmi jidhka oo la turturqo wanatfi timihii oo la tifo la iska guro wa can yani mukaamacati rajuli arrajula wa can mukaamacati arajuli ninku inuu la seexday arrajula ninka kale bikayri shicaarin ayadoo mare u dhexaynin hal mare keliya inay laba nin isla huwadaan oo isla seexdaan wa can mukaamacati almar'ati almar'a bikayri shicaarin hal go keliya labadii naagood inay isla galaan oo isla huwadaan lama ogole jirkooda inuu istaabteen inay mare kale hadday kala xeeg wax kale hadday qabaan oo yacni dirac iyo wax kaleetai hadday qabaan oo ka xigto wax dhiba ma leh laakiin labadoodiiba halkaa mar keliya inay isku duubaan lama ogola taas lama ogolaa laleeyahay ilaa canug yaraa saqiirka canug yar oo adigu aad dhashay oo kale kaasoo kale ilmo yar oo kale inaad hoosta gelisay wax la mida mooyaan wa an yajcala rajulu ninku inuu yeelo ayuu nabigu nahiye weye an yajcala rajulu ninku inuu yeelo fii asfali hiyaabihi dharkiisa meesha hooseo farqa xariiran xariir misal alacaajimi sida cajamigu sameeye oo kale ow yajcala inuu yeelo calaa mankibayhi labada garab xariiran xariir misl alcaajimi meesha labada garab oo shaarka iyo khamiiska inuu oga sameeyo wa can innuhbaa buu nabigu nahiye boobka taa soo orda un inaad wax daf la tiraa la carabto wa can rukuumi numuuri shabeelka in la fuuluu nabigu nahiye wey shabeelka shabeelku waa xayawaan khatar aho haddaad fuusho inuu ku tuuraa laga yaaba meel kuu rido inuu ku dilo wey ama waxaa looga jeedaa maqaarkiisa uu qurux badan yahay xarag uu keenaya ziinadiisa lama ogolo shabeelku wax qurux badan moogta maqaarkiisa can innuhbaa buu nabigu nahiye boobkii iyo wa rukuumi numuuri shabeelkii in la fuulo oo markaa rukuub laga dhigto waayo khawfan min alkhadar inuu dhibaato ku geystaaba laga yaabaa wilmuraadu annahyu can irukuubi calaa juluudiha harkaha shabeelka in wax lagu fuulo liannahu ziino iyo qurux bay leeyihiin yani wa lubuusi alkhaatam fargashiga in la gashadana nebiguna nahiye wey waa dahabka midka laga sameeyey kaasagu waaba xaaraan dee sida kalena fargashiga noociisan kalena waa iska ziino iyo xaraga unbuu leeyahay markaas xaragadiisaasun baa la diidaya wa can lubuusi alkhaatami wey ilaa dii suldaani ninkii suldaankaa madaxdaa moogiye kaabuu iska xidhan karaa oo suldaanka xoogaa heybad inuu leeyahay waa laga rabaa w ay marxaba rawahu abu daawuud wanisaa'iyu nasalu llaha sitra watawfiiq aljalaajilu waxyaalaha yani juljulka la yidhaahdo waa jaraska iyo wixii la midka waxa sawd kale oo dawanka ah yani waxaas karaahanimadiisa yaa halkan laga gelayaa dakhalad mawlaatun lizubayr dakhalad waxaa soo gashay mawlaatun mid uu xoreeyey oo mawlaad oo lizubayr zubayr usugnaaday yani zubayr binu cawaam biibnatin oo lahu asaga usugnaaday biibnatin lahu wiil uu asag gabar asaga uu dhalay bay wadaa calaa cumara cumar bay oola soo gashay radia allahu canhu wa fii rijlihaa gabadha lugteeda waxaa ku xidhan ajraasun ajraas baa ku xidhan waa jaras baal baal yaroo yani biro oo dhawaaqayo o dhalo dhaloodaa gabadha lugaha loogu xidhay faqadacahaa cumaru cumar wuu gooyey wa qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leeyahy inna maca kulli jarasin yani bahalka dawanka ama waxaan dhawaaqaye biraha waayo macooda waxaa ahaadee shaydaanan shaydaan un baa la jira rawaahu abu daawuud wa muslim can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal laa tasxabi lmalaa'ikatu malaa'igtu la saaxiibi mayso rufaqatan safar iyo jameeco fiiha fiigeeda kelbun ey uu la socdo walaa jarasun dawan dawanka dee waa lagu xidhaa fardaha iyo waxaas yani baqlaha iyo aa loo xidhaaye wax wax dhawaaqayo dhow dhow dhowli waxaas markaas waa ma fiicno waayo waa karaaho yani ilmaha yar yarkaa in lugahayo wax loogu xidho bire iyo wax shalab shalab shalab dhahay oo dhaqdhawaaq ama aleelo iyo wax inoo shanqaraya in loogu xidhona lama raba de waxaas wax sawdaynayoo dhanba waa karaaun rawaahu alkhamsatu ila albukhaariyi wa dukila calaa caaishata caaisha waxaa loo soo geliyey bijaariyatin gabar wa calayha jalaajilu yani waxay qabtaa wax yani jalaajilu yusawidna sawdaynayo jijimo iyo wax laysku xidhxidhay oo yani oo yani sulux suluxla oo dhadhawaaqayo ayay lugaha ku qabtaa faqaalat waxay tihi laa tudkilnaa ha ii soo gelinna calaya ilaa an tuqadicuu jalaajilaha inaad waxaan ka jartaan maoga ha ii soo gelina ayadoo saan u jalowjalowle ha ii soo gelinina samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa tadkhulu lmalaa'ikatu ma gasho beytan beyt guri fiihi jarasun guri dawan ku xidhan yahay oo dawan ka dhex dhawaaqayo sawdkiisaaba karaahawo waaye malaa'ig ma soo gasho w malaa'igtu meeshay ka tagta haddee waa meel shaydaan un fadhiis rawaahu abu daawuud bisanadin saalixin yaxrumu tashabuhu bilkayri wazuur in kayr la isku shabaho waa xaaraan raggu inay dumarka isku shabahaan ama dumarku ragga isku shabahaan wa ama gaalada laysu ekaysiiyo wa can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal lacana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu uu lacnaday almutashabihiina min alrijaali kuwa ragga oo isku ekaysiinaya binisaai haweenka waalmutashabihaati min annisaai kuwa haweenka ahoo isku shabahaya birijaali ragga oo sidooda u labisanaya wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cabaas qaala wuxuu yihi lacana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu lacnaday almukhanisiina kuwa mukhaniska la yidhahdo kuwa niwownaaga oo naagaha u eg oo ragga oo min arijaali ragga ah waalmutarajilaati kuwa almutashabihaati kuwa isku shabahay oo min annisaai haweenka ka mid ahoo ragga isku shabahay wa qaala wuxuu yihi nabigu akhrijuuhum kuwa mukhanisiinta oo haweenka u eg oo ragga oo naagahaas u ekaysiinaya akhrijuuhum saara min buyuutikum guryihiina ka saara akhlaaqda dumarka o dhan bay fasahaadinayaan haweenkuna haweenkay iska dhexgelayaan oo wax naagihii la mida wey dee waana waa raggii oo markaasuu waxoodii o dhan iyo ziinadoodii iyo qurux cowradoodii waxoodi o dhan intuu arko yuu hadhow ragga oga sheekaynaya ka saara guryihiina fa akrija nabiyu nabigu uu saaray sal alay wasalam fulanan waa anjusha ninkii la odhan jiray addoonkii madoobaayo geela u heesi jiray weye banaanka yidhaha loo cayriy mukhanis buu ahaa wa akhraja cumaru cumarna wuu saaray fulanan cumarna nin buu banaanka u saaray xagga baqiic buu u eriyo maatic baa la odhan jiray asna haweenku isku waxwayn jiro maxaa looga eriyaa lianlaa yani tufsida bihim akhlaaqu nnaas dadkii in akhlaaqdooda ku halowdo taasaa la diidaya rawaahu lhamsatu ilaa muslim can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal lacana nabiyu nabigu wuu lacnaday sala allahu alayh wasalam arrajula nin yalbasu xidhanayo libsata almar'ati naagta labiskeedii un dharkii naagtu lahayd iyo siday naagtu u labisanaysay buu usoo labisan walmar'ata naagtina nabigu wuu lacnaday oo talbasu xidhanaysa libsata rajuli ninka labiskiisa labiska ilahay baa dadka u kala yeelay qof walba labiskiisi inuu qaataan la doonay rawahu abu daawud wanisaa'i waliabi daawud wadabraani man tashabaha biqowmin qowm ninkii isu ekeeya fahuwa minhum ayaguu ka mid yahay qoladaa isu ekayso haddaad dumarka isu ekaysid dumarku maad noqon ka mid noqon gaalada haddaad sidoodoo kale u labisato ayagaa isu ekayso ayagu maad ka mid noqon saas can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal sinfaani laba sinfi buri nabiga laba qolo oo min ahli naari ka mida lam arahuma anugu weli ma arkin buri zamanka nabiga mama ayna joogin dee akhiru zamanka dambe unbay imaadeen laba qolo oo ehlu naar anigu weli ma arag buri qowmun qowm macahu macooda uu yahay siyaadun ulo ula gaagaaban oo ka adnaamilbaqari looda saynteeda aad moodeysid yadribuuna bihannaasi dadkay ku garaacaan ya kuwa ulaha gaagaaban watee burarka ehe dadka la dhacayo waa ehlu naar anigu weli ma arag buri nabig waa imaan doona ay walaye marxaban waa kuwan dadka laayo ulaha wato iyo wa nisaau naago kaasiyaatun dhar bay qabaan caariyaatun waana qaawanyihin dhar qaali ahay qabaan oo wax dhar qabay u egyihiin waana qaaqaawanyihin dharkooda dhar wax turaayo ma ah mumiilaatun way iisheenoo xaqi bay ka ayaan mumiilaatun dadkii bay soo leexinayaan maailaatun maailaatun mumiilaat ayagu xaqi bay ka leexdeenoo way baadiyoobeen mumiilaat dadkiina way soo leexinayaan waa lagu dayanhayaa haddi mogtahay dad badan bay soo jiidanayaan oo dadka bay fidnaynayaan ru'uusuhunna madaxooda waxaad moodaa kaasnimati lbukti waaye geela kuruskiisaoo kale aad moodi geela kuruskiisa waaye almaailati oo geel yani leexada lahaa weliba hal majiir le ama leexa le hal kurus weyn oo haddana kuruskeedu saa u qalloocan yaho majiir le yaad moodaysaa madaxii bay intay kor u xidhaan oo wax isku dardaraan oo saa isugu marmaraan bay saa u taagayaan kaasuu dhinac saa ugu leexsanaya marka geela kuruskiisa aad moodi madaxaas ay u yuuqayaan markaasu haddana dhinac u leexasan yahayoo hal majiir la aad moodi kuruskeedii laa yadkhulna aljannata jannada ma gelayaan bur kuwaas nabigu walaa yajidna riixaana jannada mana urinayaan jannada urteeda waxaa laga uriyaa afartan sano dee loo soconayo ma urinayaan ayagu wayna riixaha ruuxdeedii la yuujadu waa la helaa min masiirati kadaa wa kadaa afartan sano intii loo soconaya udugeeda jannada kasoo udugeysaa inay udugeeda helaan iskabadha mana gelayaan mana urinayaan rawaahu muslim wa qaala cabdullaahi radi allahu canhu kaana nabiy llahi sala allahu alay wasalam nabigi ilaahay wuxuu ahaa yakrahu cashra khilaalin shan khisla nabigu wuu ne toban khisla nabigu wuu necba yakrahu wuxuu nici jiray nabigu cashra khilaalin toban khislo asufra yacni guduudka noocaas oo kaleetee boorabooraha oo cilaanka iyo waxaas wa taqyiru shaybi aaye wa taqyira shaybi ciradii oo la bedelo oo madow iyo waxaas la mariyo wajar yacni wa jarra alizaari hoos guntiga oo dhulka lagu jiido inaad macawiista dhulka geysato ama sarwaalka wa takhatuma bidahabi dahab inaad fargasha ka samayso ragga weeye ragga waa xaaraan buu ka yahay dumarka ayaga waa u banaanya wa tabaruja tabaruj yani xarago iyo isqurxun iyo ziina watabaruja biziinati ziinada inaad banaanka soo dhigto ligayri maxaliha naagti inay ziinadeedii banaanka soo dhigto maxalkeedii meelaan ahayn maxalka loogu talagalay waa maxay waa ninkeeda inay isu qurxiso un cinda zawjiha baa la rabaa naagtu inay ku xaragooto ziinadeedii keento laakiin meel aan ninkeedii ahayn maxramkeedu aysa joogin hadday isu qurxinaysa ka war dee waa xaaraan dee watabaruj biziinati ziinadii oo banaanka lasoo dhigo ligayri maxaliha maxalkeeda meel aan ahayn haweenka adama raggooda ay isu qurxiyaan maya dharka ugu qurux badan oo khatartaa waxay qaataanu markay aroosyaha iyo meelaha aadayaan waa ligayri maxalliha bay isu qurxinaysaa iyo balaayo isu marmaraysa wadarbi bilkicaabi kicaabkuna oo wax lagu ciyaaro oo wax la garaaco oo yani sida yani ay sida muusikada iyo waxaasoo kaleeta w iyo waruqa iyo ruqyadii wax laysku tutufo ilaa bilmucawadaat mucawadaadka mooyaane mucawadaadka yani qur-aanka suuradaha laysku tufo iyo adkaarta laysku tufo ee nabiga amoogaye wax kaleetoo laysku tufo lama ogol wacaqda tamaaimi tamiimada waxay odhan jireen jaahiligii baan yaqaanay oo wax tamiimo ay ogan jireenoo makaraan bay yidhahdeen oo markaasa yani lafaha yani baalka bakaylaha yidhaha laftiisa iyo waxyaalo ay isku dardareen oo ilmaha yar yarka aya loo xidho waay waxaasna waa xaaraan waayo wacadlalmaa'i biyaha oo la siibo can maxalihi oo biyihii banaanka lagu daadiyo kitaabu nigaax baan kusoo marnay cadligii wa fasaad yani wa fasaada sabiy sabiga oo laga fasaadiyey hooyadii waayo hayra muxarimihi hayra muxarimihi xaal uu yahay nabigu mid xarimi isagoon xarimin oo ilmaha zamankii uu ku gaarayay go'itaanka hooyadii uu naaskiisa ka go iyadoon gaarin isagoon gaarin in hooyadii laga fasahaadiyo oo markaa intii la isticmaalo ay uur yeelata waay isagoo waktigii la gaari taasna nebiguu nahyinayay laakiin hayra muxarimihi xaaliya isagoon xarimin waay ma xarimayn inagu lakin xoogaa waa laga fiican yahy waa kana maay ilmihii markii caanahaas hooyadii markii uurka qaaday ilmaha caanaha wuuba ku jirin canug waa in laga gooyo naaska asagoo marka waktigii uu naaska uga go-ayo uun gaarin haddii naaska laga gooyona kolleyba ilmuhu hagaas buu noqona si fiican uma korayo koritaankiisii baa xumaanaya waxoogaa waa laga fiican yahay un xagga ilmaha maslaxadiisa un baa loo danaynayaaye sida kale sharci ahaan waa ugu banaan tahay wey rawahu abu daawud baa wariye wanisaa-i allah subxana wataala yaxrumu darbu lwajhi iyo wawasmuhu yaxrumu waxaa xaaraana darbulwajhi wejiga in wax laga garaaco xaaraan weeye wa wasmuhu in laga calaameeyo laga suntana waa xaaraan alwasmu huwa alkayu bilmiisami madanihii oo lagu gubo weeye wahuwa xadiidatun tuxmaa binnaari uma yukwaa biha waxbaa lagu calaameeyaa ama waa lagu suntaa waa madanihii wey can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu nahiyey can idarbi fi lwajhi wejiga in wax laga garaaco masaa yacni maxaasinta xayawaanka iyo waxyaalaha nool quruxdooda ilaahay wejigu geliyey marka wejigaa in wax laga garaaca nabigu waa diiday wa cani lwasmi fiihi in laga calaameeyo ama laga suntana nabigu waa diiday waa nahiye waay rawaahu muslim watirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can jaabir qaala wuxuu yihi mara cala nabiyi nabiga waxaa soo maray sala allahu calayhi wasalama ximaarun dameer qad wusima la suntay fii wajhi wejiga laga suntay faqaala wuxuu yihi nabigu lacana allaahu aladii wasama lacana allaahu allaha lacnado aladii midkii wasamahu yacni suntay oo wejiga ka suntay allaha lacnado liannahu tacdiibun min gayri xaajatin wuu cadaabay wey meeshii maxaasinta yacni xayawaanka ay ku jirtay oo wejigii ana uu ka uu ka halleeyey wey marka lacnad buu mutaysta lacnaduna taxriim bay keentaa dee shay xaaraama unba yacni lacnadu ka imaan kartaa can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi lamaa waladad ummi hooyadii markay dhashay waaye qaalad waxay tiri buu yidhi undur haada algulaama wiilkan fiiri oo ilaali falaa yusiibanna yuusan asiibin shay-an shay xataa taqduwa bihi ila anabiyi sala allahu calayhi wasalama ilaad nabiga kula kalahda waay habeenkii buu dhashay wiilkii adeerkii abuu dalxaa dhalay dee abuu dalxaa dhalay oo markaas isku hooyey ahaayeen hooyadii umu sulaym baa dhashay marka wiilkaan iyaana caawa waxba la siinin oo wax kale yaan lagu habin oo ilaali bay tihi wiilkaa fiiri aroortii markuu waagu baryana nabiga kula jarmaad taxniig ha u sameeyo waa sunnada ilmaha markuu dhasha asagoo wax kale la siinin in wax macaan qof saalix oo wanaagsan intuu canu afka geliyo in markaa dhabxanaga loogu tiro ama afka loo geliyo waay undur haada algulaama wiilkaan ilaali oo fiiri falaa yusiibanna falaa yusiibanna shay-an waxba yuusan asiibin xataa taqduwo ilaa aada la kalahdo bihi wiilka ila nabiyi nabiga ilaa aad oo la kalahdo sala allahu calayhi wasalama yuxanikuhu nabiga ha u taxniigiyo waay qaala wuxuu yidhi anas binu maalikin faqadawtu wiilkii baan la jarmaaday oo waan la kalahay faidaa huwa nabigu waaba asagoo fil xaa'idi beer ayuu dhexdeeduu joogaa wa calayhi qamiisatun go' buu nabigu garba saaran yahay oo huwan yahay jawniyatun oo jawni loo nisbeeyey nimanka reer bani jawn la odhan jiray baa sameeyey qabiilatun min alasdi waay ow mansuubatun ila aljawni wahuwa alalwaanu midabkana jawnka waa la iska yidhaahdaaye go' yacni diilime diilme iyo waxaa midabyale oo qabiilka reer asdiliya loo nisbeeyo jawni ah ayuu nabigu garba saarnaa wahuwa nabigu yasimu dahra dhabarka ayuu ka calaamaynayaa wahuwa nabigu yasimu dahra dheh gaadiidkiibuu calaamaynayaa aladii qadima calayhi fi lfatxi fatxu maka lasoo furtay gaadiidkii iyo yani geelii laga soo furtay yani qaniimadii xunayn iyo maka yani isku sanad bay ahaayeene yani laga soo furtay yuuna markaa nabigu calaamaynaya xaguu ka calaaminaya dhabarkuu ka calaaminaya marka dhabarka iyo meelaha dambe boodyaha iyo meelahaasumaa laga calaamaynaya lama ogola marka wejiga in laga calaameeyo wa huwa nabigu yasimu dahra gaadiidkiibuu calaamaynaya aladii qadima calayhi fi lfatxi fatxu maka la qabsaday oo oo la helay wey marxaban iyo xunayn wa canhu waxaa laga wariyey can anas qaala wuxuu yihi ra-aytu waxaan arkay buu yihi fii yaddi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga gacantiisa almiisama madanaan ku arkay gacanta nabiga waxaan ku arkay buu yihi madano wahuwa nabigu yasimu wuxuu calaamaynaya sumtayaa ibila sadaqati geela zakada ayuu nabigu calaamaynaya wey marka sumada xoolaha in lagu dhigo si loogu kala aqoonsado lama diidayo laakiin wejigaa in laga suntaa la diidaya wey wejiga lama ogolo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya nabiga tawaaduciisii sala allahu calayhi wasalam oo waxyaalaha wuxuu doono dhan ba asaga ayaa gacantiisa ku samayn jiray xataa xoolaha hadduu doono wuu sumadayaa ma uusan lahayn nabigu yani yani kibir iyo waxaas isla weyniya ma uusan lahayne wuxuu doonoba asaga hawshiisa qaban jiray wey rawa alaaata saddexe riwaaye waxaa wariyey muslimun albaabu alkhaamis baabkii shanaad fii asaasi lbeyti beytka yani mataacdiisii iyo alaabtiisii baa halkan laga gelaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallahu ilaahay jacala lakum wuxuu idiin yeelay min buyuutikum guryihiina sakanan ay maskanan meel aad askuntaan waaye mawaadica taskunuuna fiiha yaa ilaahay guryaha inkaga dhigay guryahan dhagaxa iyo dhoobada iyo aad ka dhisanaysaan yaa ilaahay wuxuu idinkaga dhigay meel aad askunaysaan oo degan tihiin waaye wallahu jacala lakum ilaahay wuu yeelay min buyuutikum guryihiina sakanan meel la askunayo oo degantihiin baa ilaahay idinkaga dhigay wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudil ancaami nicmoolayda waa xoolihii harkahoodina buyuutan guryaad ka samaysanaysaan waa teendhooyinkii waayahay guryaha laga samaysta waay waayo alkhiyaamu teendhooyinkii wey allatii tadribuunaha fii safarikum waxadarikum safarka markaa tiin baad qaadanaysaan oo waa teendhada yani kolka hore magada la magdiyey baa teendhada laga samayn jiray oo laga samaysan jiray safarka la qaadanayo waay markaasaa la dhisanaya wa jacala lakum ilaahay wuu yeelay min juluudi lancaami buyuutan tastakifuunaha ay taxta yani taxmiluunaha aada xumbaaraysaan waayahay waa yowma dacan yowma dacnikum marka aada geediga tihiin waaye yowma dacanikum markaad guuraysaan ood geediga tihiin baad ka qaadanaysaan oo wax culus maaha tastakifuunahaa yani yani taxmiluunahaa waad xumbaaranaysaan khifaafan xaalay tahay mid fudud yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum markaad negidihiin oo magaalooyinkiina aada joogtaanna waad iska dhisanaysaan wa min aswaafihaa iyo wa awbaarihaa wa ashcaarihaa asaasan wa mataacan ilaa xiin wa jacala ilaahay wuu yeelay min aswaafihaa xoolaha suufkoodii iyo wa awbaarihaa yacni gardhadoodii iyo wa ashcaarihaa timahoodiibuu asaasan ilaahay inkaga yeelay maal baa ilaahay inkaga dhigay ama mataacan iyo ayahayd mataac baa ilaahay idinkaga dhigay asaasku waa mataac wa mataacan ay balaaqan baa ilaahay inkaga yeelay aad ku yantaficuun tantaficuuna aad ku intifaacaysaan ilaa xiinin ay xiina ajaalikum ajalkiina inta laga gaarayo wa mataacan ilaa xiin wa mataaca yacni balaaqan ilaa xiin ilaa uu yacni cimrigiina ayaad ku gaaraysaan ood ku intifaacaysaan wa mataacan ay ziinatanna yani waa lagu fasiraa sida cabdullahi bin cabbaas uu ku fasirayo wa mataacan ay ziinatan baa ilaahay inkaga yeelay ilaa xiinin aad ku yani waayahay ziino guryihiinni iyo aad ku sharaxanaysaan ood guryaha dhiganaysaan oo aad ku samaysanaysaan alaabtiiwa waayahay sadq allahu alcadiim can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nabigu yaxtajiru yaxtajiru nabigu mid yani waayahay guri ka dhigta oo yani xujri ka samaysta ayuu ahaa xasiiran darin bileyli habeenkii nabigu habeenkii masaajidka derme ayuu sidaa u dhisan jiray oo yani yuu guri ka dhigan jiray bileyli habeenkii yusallii calayhi waa ku tukanayaa wayabsuduhu wuu fidinayaa binahaari maalinkiina yejlisu calayhi wuu ku fadhiisanayaa habeenkii qowlad ahaan buu ka dhiganaya laba tiir baa saa dirmihii loogu soo xiraya sijaayadihii markaas habeenkii buu isaga dhex tukanaya markaa nabigu maalinkiina waa la furayaa oo dee waa la goglayaa markaasaa la isaga tukanaya lagu fadhiisanaya fa jacala annaasu dadkii waxay guda galeen yasuubuuna ila nebiyi yadhabuuna ila nebiyi nabiga inay aadayaan sala allahu calayhi wasalam fa yusalluuna bisalaatihi nabiga salaadiisii bay la tukanayaan dee waa ramadaankii waa kii ilaa dhowr habeen bay nabiga la tukadeen marxaban ay fa jacala annaasu dadkii waxay guda galeen yasuubuuna aaya ila nebiyi sala allahu calayhi wasalama yadhabuuna ila nebiyi bay aadayaan oo fa yusalluuna way tukanayaan bisalaatii nabiga salaadiisii bay ku xidhinaya xataa kasuruu ilaa ay bateen masaajidkii baa buuxsamay marka dambe habeenkii afraad masaajidkii baaba dadki qaadi waayey saddex habeen markii lanabi lala tukaday fa aqbala nabigu wuu soo qaabilay markuu salaadii subax tukaday faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas khuduu qaata min alacmaali camalka ma tudiiquuna waxaad awoodi kartaan fa ina allaha ilaahay laa yamalu ma noogayo xataa tamalu ilaa idinku aada noogtaan yacni ilaahay idinkula mucaamaloon mahayo sidii qof noogay oo kale oo sawaabka idinka goyn maayo ina allaha laa yamalu ay laa yucaamilukum mucaamalata almaalli wey mid noogay oo cajizay oo kale ilaahay idinkula mucaamaloon maayo sawaabka idinka goyn maayo xataa tamallu ilaa adinku aada noogtaan oo daacadii ka tagtaan haddaad adu daacada marka hore intaad yar badiso haddana aada goyso markaad goyso dee sawaabkii baa kaa go-ay wa ina axaba alacmaali camalka midka loogu jecel yahay ilallaahi maa daawama saaxiibkiisu wuxuu daa'imo weeye wa in qallahaba yaraaday wuxuun weligii ka tegin kaasaa ugu fadli badan rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tihi inamaa kaana firaashu nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga googashiisu waxay ahayd allatii yanaamu calayhi uu ku seexanayo adaman idiin bay ahayd yacni waa magadaa la megdiyey ayuu nabiga ku seexan jiray xashwuhu liifun liif baana lagu cubay timirta yacni waayahay bahalka yani salkeeda saa loo kala dildilaaciye ama liifkaa la yidhaahdo ayaa markaa lagu cubay oo yani maqaarkaas intii la megdiyey yaa saa loo dhexgeliyey joodariga nabiga iyo firaashkiisu kaa unbu ah inamaa kaana firaash nabiy wuxuu aha sal allahu alay wasalam aladii yanaamu calayhi adaman buu ahaa xashwuhu liifun uu yahay rawaahu larbaca wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tii kaana kaanad waxay ahayd bay tihi wasaadatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga barkintiisa allatii yatakiu calayha uu nabigu sidaa ugu barkanayo ama ku tiirsanayo min adamin bay ahayd yacni maqaarkaasa iduna la megdiyey oo idinta a wey xashwuhaa liifun liifkana lagu cubay wey rawaahu muslim wa abu daawuud can abi juxayfata radia allahu canhu qaal ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan u imid walxaal huwa nabigu fii qubatin xamraaa teendho guduudan buu ku jiray nabigu yani gambale guduudan yani waa madag madag madagdaas intii la megdiyey la aslay way guduudan tahay dee waa qurux badan markaasaa teendho laga samaynaya wa huwa fii qubatin xamraa oo min adamin yani idiin a waayo madag magad la megdiyey ah wa ra'aytu bilaalan bilaal baan arkay buu yihi akhada asagoo qaaday wuduu'a nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga weysadiis nabigu weyse u keenay markuu nabigu ku weyneesaystay wannaasu dadkii yabtadiruuna alwuduu'a weysadii bay u kala degdegayaan weysada nebigaa loo kala ordaya waa la barkaysanayaa faman asaaba ninkii asiiba minhu xaggiisa shay-an tamasaxa bihi wuu isku masaxayaa waman lam yusib shay-an ninkaan waxba ka soo gaarinna akhada wuu qaadanayaa min balali yaddi saaxibihi ninka kale gacantiisa qoyaankeeduu ka tirinaya markaasuu isku sii tiraya rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wanisaa'i wa qaala abuu rifaacata wuxuu yidhi radia allahu canhu intahaytu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigaan soo gaaray walxaal huwa nabigu yakhdubu uu khudba aqrinayo faqultu waxaan idhi buuhi yaa rasuula allah rajulun hariib ana rajulun hariib nin hariib ahaan ahay jaa'a wuu yimid ninkaasu waa yas'alu can diinihi diintiisa asagoo weydiinaya laa yadrii laa yadriihi ma garanayo diinkiisa waxba kama yaqaano waa nin hadda soo islaamay oo diinkiisa waxba aan ka aqoon fa aqbala nabiyu nabigu waa soo qaabilay sala allahu calayhi wasalama wa taraka khudbatahu khudbadiina wuu ka tegey xataa intahaa ilaya anigu ii yimid waaye wa ataa wuutiya nabiga waa loo keenay bikursiyin kursi baa loo keenay qawaa'imuhu tiirarkiisu ay yihiin min xadiidin kursi yacni lugihiisu biro ay yihiin baa nabiga loo dhigay fa jalasa calayhi wuu ku fadhiistay wa jacala wuxuu gudagelay yucallimnii inuu ibarayo mima callamahu llah uma ataa wuu tegey nebigu khudbatahu khudbadiisii fa atamaha meeshii buu kasii waday marka khudbada shay yani waajiba ama shay maalaabida dhexdeeda haddii khudbada uu qofku ku daro waxba kama dhibayso khudbadu ma kala go-ayso way nin masaajidka soo galay buu nabigu la hadlo wuxuu yidhi yaa fulaan asallayta laa buu yidhi qum farkac ragcatayni buu war istaagoo laba ragcadoo tuko khudbadiina wuu sii watay waay marka waajibaadkii waxyaalahaasoo kale waa lagu caddaynaya khudbada rawaahu nisaa'i baa xadiidkaa wariyey can jaabir radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal firaashun lirajuli firaashn yani ninka ayaa iska le wa firaashuna liimra'ati firaashna xaaskiisaa le wa haalisuna lidayf kan saddexaadna martidaa loo dhigaya waraabicu lishaytaan mid afraad haddii guriga la dhigo shaydaankaa iskala de waxba laguma falayo waa laga kaaftoomaya wainamaa kaana raabicu lishaydaan liannahu lamaa zaada cala alxaaja markuu ka ziyaaday kaana israafan buu noqday waa israaf iyo wakhuyalaa fataaye fataqadahu shaydaan baa qaatay marka reerku dadka uu ka koobanya ama waxa uu loo baahan yahay wixii ka badan oo ixtiyaajo aan ahayn shaydaan unbaa iskale rawaahu muslim wa abu daawuud canhu waxaa laga wariyey can jaabir qaala wuxuu yidhi lamaa tasawajtu markaan guursaday qaala lilnabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama attakhadta ma samaysatay anmaadan waayo roog ma samaysatay roog anmaadku yacni waa sijaayada quruxda badan ama waa roogga dhulkaa la dhigaye guryaha lagu goglo wey qultu waxaan idhi buu yidhi wa annaa lanaa anmaadun xaggee roog nooga ahaanaya rasuulka ilaahay wax roog la yidhaha meeshan maba jirtabo wahay maba naqaano wax la goyn karana ma aha o dee qiimihiisii maba hayno wey qaala wuxuu yidhi nabigu amaahoy inahaa iyadu satakuunu way ahaan doontaa iyadoo guryihiina ka badatay baad arki doontaa wey qaala jaabir wuxuu yidhi wacinda imra'ati wa cinda imra'atii xaaskayga agtiisa namadun roog baa yaallay markii dambe guriga anagii baaba la keenay buu yidhi fa ana anigu aquulu waxaan dhihi naxiihi canii iga dheere waxaan waxaan mar rabe eh iga foge waxaan tarafuhan iyo raaxa raaxadan badan iyo waxaan nabigu ma uuna jeclayn waaya wa taquulu warkaasi waxay ii leedahay qad qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu soo kii yidhi maaha inahaa satakuun nabigaaba yidhi waad heli doontaana nadaabay tiri waayo aan kaa dhigana bahasha waay marka qowlkii nabiga ayay ii xijaysanaysaa saasuu leeyahay can zayd bin khaalid waxaa laga wariyey can abi dalxata wuxuu ka wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu nabigu laa tadkhulu lmalaa'ika malaa'igtu maba soo gelaysa beytan guri fiihi kalbun ay uu ku jiro guri ay ku jiraan malaa'ig ma soo gasho walaa tamaasiilun sawiro guri sawiro ay ku jiraan yani ma soo gelaysa malaa'igtu waa sawiraha yani xayawaanka waay waxa nafleyda ahoo nool suuradiisa guriga la dhigdhiganayo waay ay qaala zaydun wuxuu yihi radia allahu canhu faataytu caaishata caaishaan u tegey fasa'altuhaa can haadaa baan weydiiyey faqaalad waxay tihi saw xadiidukum waan idiin sheegayaa bimaa facala nabiyu nabigu wuxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam inahu nabigu kharaja wuu baxay fii khazaatii duulaan buu u baxay fa akhadtu waan qaaday bay tihi nabadan baan qaaday nabadku yani waa si yani waayahay waa kati khatiifadan yaryarka ah khatiifadan yaryarka ehe yani oo sawiraha leh oo guryaha iyo wax lagu dhadhajiye oo fardaha iyo waxa ay ku sawiran yihiin waay fa akhadtu waan qaaday nabadan waay katiifad yar baan soo qaaday fasatartuhu cala albaabi albaabkan sidaa ugu asturay wey falamaa qadima nabigu markuu soo galay oo fara'a nabada uu arkay caraftu lkaraahiyata koosho ayaan ka arkay fii wejhi fajadabahu nabigu waa soo jiiday oo fahatakahu wuu kala dilaaciye wey wixii meesha ku dheganaan saa usoo qabtay buu kala gooyey oo derbigii dhammaaba kasoo gooyey wa qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay lam ya'murnaa nama amrin an naksu lxijaarata iyo wadiina dhagxaanta iyo dhoobada inaan arad bixino ilaahay nama amrin waay haddana adee guri aan la arad bixin maba lagu hogen lagu hoyan waa in guriga wareeg qurux badan lagu xidho diigale wax kaa yeelaya male ilaahay nama amrin inaan dhagxaanta iyo dhoobada arad bixino qaalad waxay tihi faqadacnaa minhu waan googoynay wisaadatayni laba markin baan ka dhig markibaan ka dhiganay waayo waxashawtuhumaa waan cumay bay tihi liifan liif falam yacib daalika calaya iguma ceebaynin abu iguma ceebayni markaas haddii barkina dee madaxa unbaa la iska saaraya dhulkaasaa la dhigayaa waxaan derbiga lagu dhadhajinayo waxa quruxda iyo ziinada looga jooda iyo kibirka noqonayse iguma ceebayni nabigu rawaahuma muslim wa abu daawuud watirmidi can mucaawiyata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa tarkabuu alkhaza xariirta yani ha fuulina oo yani rukuubkaad yani waxa markaad kooraha aad wax ku fuulaysaan xariir korka ha ka saaranina laa tarkabuu alkhaza xariirta waxa ku fuulina oo yani kooraha korka dusha ha ka saaranina lama ogole waa xaraga iyo kibir bay noqonaysaa wala nimaara haddee shabeelka haragiisana korka ha ka saaranina asaguna wuu qurux badan yahay wa fii riwaayati laa tasxabu lmalaa'ika malaa'igta ilaahay maba la saaxiibayso waayo rufuqatan rufuqo rifqatan ama rufqatan rufuqo fiiha fiigeeda jildu namirin harag shabeel u yani ku dhex sugan way safar oo harag shabeel wato malaa'igtu maba la saaxiibayso rawaahuma abu daawuud watirmidi wamara cala nabiyi sala allahu alay waslam nabiga waxaa soo maray rijaalun rag oo min qureyshin quraysh ka mida yajuruuna jiidaya oo shaatan lahum neef ari oo ka baktiyey bay jiidayaan kal ximaari sidii yani dameer oo baktiye oo kale saasay isaga jiidayaan faqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam low akhadtum ihaabaha war haraggan baa kala baxdaan qaaluu waxay yidhahdeen inahaa maytatun way baktiday rasuulka ilaahay way baktiday see haragga loogala baxaya qaala wuxuu nabigu yudahiruhaa waxaa dahirayo almaau biyo iyo walqaradu in la megdiyo oo geedkaa nabaadkaa baalkaa qorodka la yidhahdo lagu megdiyo qaradku yani waa yani wax yaroo kulul oo harkaha lagu megdiyo oo bahal yaroo intisaas lagu daro asaga iyo damaska iyo sida qalaanqalka oo kale macala somaalidu wax ku megdin jireen oo kale iyo wax saas oo kaleta intii lagu daraa marka maqaarkii lagu megdinayaayo dhogortii iyo dhacaankii iyo wixii uu wato o dhan baa looga waxaynaya markii saa loo megdiyey unbaa biyo saa loo raacin khalaas waa iska daahir hadduu maydaha xataa haraggiisa haddii lala baxo la megdiyo daahir buu noqon wajuludul maytati idaa dubiqa soo mahay saddexdii daahir noqonaysa waa ka marka haddii la megdiyo yacni yaqbalu dahaara marka hore dahaara muuna aqbalayna intuu dhogorta watay hadda haddii la megdiyey bas biyo unbaa saa loo raacinaya waa daahir ama salli baad ka dhigani ama waxbaad ka tolani waa khalaas ay ayahay rawahu abu daawuud wanisaa-i wa ata nabiyu sala allahu alayhi wasalama fii gazwati tabuka ata nabiyu sala allahu alayhi wasalama aya mara nabigu wuxuu tegey fii gazwati tabuka duulaankii tabuka nabigu uu duulay calaa beytin guri buu tegey fa idaa qirbatun qarbad baa dhex yaallo mucallaqatun oo la suray qarbad baa saa uga soo laalaabo waa kan biyaha lagu shubtay fa sa'ala almaaa biyihii buu weydiiyey fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah inahaa maytatun waa neef baktiye qaala wuxuu yidhi dibaaquhaa duhuuruhaa megdintaa la megdiyey markii qirbadka markii la megdiyey unbaa wax lagu shuban karaa oo sibraar laga dhigan karaa maqaarke haddaan isagoo la megdin waba uri mogta lama isticmaal kare waa in la megdiyo marka dibaaquhaa duhuuruhaa bu megdintii hore la megdiyey baa dahirtay nooga soo shuba wibiya rawaahu abu daawuud wanisaa'i walafduhu daca nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu u yeedhay fii qadwati tabuuka bimaa'in biyo min cindi imra'atin naag agteeda ahaaday qaalad waxay tihi maa cindii agtayda ma ahaana ilaa fii kirbadin qarbad moogiye oo lihi ii sugnaaday maytatin oo neef baktiya haraggiis baana ka soo bixiyey qaala wuxuu yidhi nabigu alaysa alaysa miyuusan ahayn sha'nigu qad dabaqtiihaa soo maada megdinin qaalad waxay tihi bala qaala wuxuu yidhi nabigu fa ina dibaaqahaa megdinteeda ayaa dakaatuhaa gawraceedii ah magdintii la magdiyey baa gawrac u noqonaysa oo dahirayse nooga soo shub debiyaha qaala abu daawuud wuxuu yidhi aljildu maqaarkii idaa lam yudbaq haddaan la magdinin yusamaa waxaa lagu magacaabaa ihaaban baa la yidhaahaa fa idaa dubiqa markii la magdiyana sumiya shannan baa la yidhaha sibraar iyo waqirbadan qarbad baa la yidhaha mar haddii la magdiyo markaa la isticmaalayo oo biyaha iyo wax lagu shubanayo sibraarna waa la yidhahdaa qarbadna waa la yidhahdaa ataswiiru xaaraamun sawirku waa xaaraam wayamnacu lmalaa'ikata malaa'igtuna wuu kaa mancinaya malaa'ikuraxmihi inay guriga soo gashana wuu mancinaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sal alay waslama qaal man sawara suuratan sawir ninkii sawira fi dunyaa adduunyada kullifa yowma alqiyaamati qiyaamaha waxaa lagu kallifi an yanfuqa fiiha ruuxa nafta inuu geliyo walaysa binaafiqi naftana ma gelin karo dee cadaabkiisi unbaa fara badan nafta geli unbaa laleeyahy markas rawaahu lkhamsatu ilaa abaa daawuud wa qaala abu zurca wuxuu yihi radia allahu canhu dakaltu maca abi hurayra abi hurayre anoo la socda ayaan galay buui radia allahu canhu fii daari marwaan marwaan binu xikam ninkii la odhan jiray fa ra'aa wuxuu ku arkay fiiha figeeda tasaawiira sawiro yuu abu hurayre ku arkay fa qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan maqlay yaquulu asagoo le qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay waman adlamu mina kama dulmi badno minman qof dahaba tegey yakhluqu asagoo abuuraya khalqan abuur oo ka khalqii aniga abuurkayga oo kale ah ninkii wax sawiro waa nin ilaahay isku shabahayo waxbaan abuurahayaa leh falyakluquu ha abuureen buri ilaahay daratan xabad dhulcasaa bal ha abuureen ow liyakluquu ha abuureen oo xabatan xabad masagaa ow liyakluquu ha abuureen oo shaciiratan xabad sareena ma abuuri karaan marka waa dembi waay wacii daran waay rawaahu sheekhaan wa qaalat caaishatu waxay tii radia allahu canha dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa iisoo galay waqad satartu walxaal qad satartu aan yani aan xidhay bay tihi sahwatan lii sahwatan balbalo ama derso oo aniga ii sugnaatay li aniga ii sugnaatay biqiraami daahiyaan ku xidhay meeshii dersadda barxada ahayd waay ama barandadii ayaa waxaan saa ugu xidhay bay tihi daahiyo fiihi tamaasiilu daahiyuhuna sawiray leeyihin sawirraa ku yaal yaal falamaa ra'aahu nabigu markuu arkay hatakahu waayay wuu dildilaaci meeshi buu intuu qabtay maryihii buu saa usoo gooyey wa talawana wejhu nabiga wejigiisina waa isbedelay wa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy ashad nnaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban cadaab cinda allahi ilahi agtiisa yowma alqiyaamati aladiina kuwa yudaahuuna shabahaya bikhalqi illahi ilahay abuurkiisa qaalad caaishatu waxay tihi faqadacnaahu waan googoynay fajacalnaa minhu waxaan ka dhignay wisaadatan oo wisaadatayn barki waan ka samaysan hal barkin ama laba barki wa canhaa waxaa laga wariyey caaisho qaalad waxay tihi qadima nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa soo galay min safarin waqad satartu calaa baabi albaabka iriddan waxaan saa ugu xirtay bay tihi waaye durnuukan durnuug baan ku xidhay waa daah wey marxaban waa mar durnuuggu waa daah un caadi ahoo fiihi lkhaylo fardaa ku sawiran dawaatul ajnixati garba leh fardo inay duulayaan aadmayso saa garba u leh ayaa ku yaalyaalla daahaas oo iridaan saa ugu xidho oo xaleefal xoogaa guriga ha ku yar quruxsanaa daahaas haddii lagu yar xidho ay marxaban fa amaranii nabigu wuxuu wuu i amray bay tiri ka fuji yidhi meesha fa nadactu meeshaan kasoo fujiyey wey ka fujir waxan meesha waaye markaasaan ka soo rujay rawaahuma sheekhaan baa xadiidkaa wariyey wanisaa'i wa jaaa rajulun nin baa yimid ila bni cabaas cabdullahi bni cabaas radia allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi innii usawiru waan sawiraa haadihi suwara sawirkanaan ka shaqeeyaa bal ka warrama fa aftinii fiiha bal ii fidyo oo xukunkiisa ii jawaab anugu sawirka unbaaba ka shaqeeyaayo ay footo iyo waxaasaan baleehayo wax kale shaqadaydiwa waa saas ay sawiro iyo waxaas ay faqaala lahu wuxuu u yidhi cabdullaahi bnu cabbaas udnu mini soo dhowow fadanaa minhu wuu soo dhowaaday uma acaadaha uu ku celiyey soo dhowow buu yidhi fadanaa minhu waa soo dhowaaday mar labaad fawadaca yadahu gacantuu ka saaray calaa ra'si faqaala wuxuu yidhi unabi'uka waan kuu sheegayaa bimaa kii samictu aan maqlayo wixii aan maqlaan kuu sheegi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul kullu musawirin mid wax sawira kulligii fi naari nin wax sawira kulligii naarta unbaa la geyn yujcalu waa loo yeelaya lahu asaga liajlihi bikulli suuratin suurad kasta oo sawarahaa nafsun baa la gelin fatucadibu fii jahannama bay ku cadaabi in alla intuu sawiro o dhan intii naf loo yeelay waxaa laleeyahay cadaaba markaasi naarta dhexdeeda ku cadaabaya ya wixii uu sawiro o dhan baa lagu soo siidaayin oo naar ah haddii wax naarta dhexdeeda naf baa la geliyo ayagii naf